kitaabkii yashuuca yashuuca cutubka koowaad addoonkii rabbiga oo muuse ahaa markuu dhintay dabadeed rabbigu wuxuu la hadlay yashuuca ina nuun oo muuse madiidin u ahaa oo wuxuu ku yidhi addoonkaygii muuse ahaa waa dhintay haddaba kac oo webigan urdun ka tallaaba adiga iyo dadkan oo dhammuba oo waxaad u gudubtaan dalka aan siinayo iyaga kuwaasoo ah reer binu israa'iil meel kasta oo aad cagta dhigtaanba waan idin siiyey sidaan muuse ugu sheegay oo sohodintiinnu waxay noqon doontaa marka laga bilaabo cidlada iyo lubnaantan iyo xataa tan iyo webiga weyn oo ah webi yufraad iyo dalka reer xeed oo dhan iyo tan iyo badda weyn ee xagga qoraxdu u dhacdo cimrigaaga oo dhan ninna isma kaa hor taagi kari doono sidaan muuse ula jiray ayaan adigana kuula jiri doonaa kuma aan gebi doono kumana aan dayrin doono haddaba xoog yeelo oo aad u dhiiranaaw waayo dadkan waxaad dhaxal siisaa dalkii aan ugu dhaartay awowayaashood inaan iyaga siiyo xoog uun yeelo oo aad u dhiiranaaw inaad dhowrtid oo aad yeeshid si waafaqsan sharcigii addoonkaygii muuse kugu amray oo dhan si aad ugu liibaantid meel kastoo aad tegtidba sharcigaas ha uga leexan midigta iyo bidixda toona kitaabkan sharcigu waa inaannu afkaaga ka tegin laakiinse waa inaad u fiirsataa habeen iyo maalinba si aad u dhowrtid wax alla waxa ku qoran oo dhan waayo markaasaad jidkaaga ku barwaaqoobi doontaa waanad liibaani doontaa miyaanan kugu amrin xoog yeelo oo aad u dhiiranaaw ha cabsan hana qalbi jebin waayo rabbiga ilaahaaga ahu wuu kula jiraa meel kastoo aad tagtidba markaasaa yashuuca wuxuu amray saraakiishii dadka oo ku yidhi bal xerada dhex mara oo waxaad dadka ku amartaan oo ku tidhaahdaan saadkiinna diyaarsada waayo saddex maalmood waa inaad kaga gudubtaan webiga urdun inaad gashaan oo hantidaan dalkii rabbiga ilaahiinna ahu hanti ahaan idiin siinayo oo yashuuca wuxuu la hadlay reer ruubeen iyo reer gaad iyo qabiilka reer manaseh badhkiis oo wuxuu ku yidhi bal xusuusta ereygii addoonkii rabbiga oo muuse ahaa idinku amray isagoo leh rabbiga ilaahiinna ahu waa idin nasinayaa oo wuxuu idin siin doonaa dalkan dumarkiinna iyo dhallaankiinna iyo xoolihiinnuba waxay joogi doonaan dalkii muuse idinka siiyey webi urdun shishadiisa laakiinse raggiinna xoogga leh oo hubka sita oo dhammu waa inay walaalahood ka hor gudbaan oo ay caawiyaan iyaga ilaa rabbigu walaalihiinna siiyo siduu idinkaba idiinna siiyey oo ay iyana hantiyaan dalkii rabbiga ilaahiinna ahu iyaga siinayo oo markaasaad ku soo noqon doontaan dalkii hantidiinna oo waad hantiyi doontaan dalkii addoonkii rabbiga oo muuse ahaa idinka siiyey webi urdun shishadiisa oo ah xagga qorax ka soo baxa markaasay yashuuca ugu jawaabeen kulli wixii aad nagu amartay oo dhan waannu yeeli doonnaa oo meel alla meeshii aad noo dirtoba waannu tegi doonnaa oo sidii aannu muuse wax walba uga dhegaysan jirnay ayaannu adigana kaaga dhegaysan doonnaa rabbiga ilaahaaga ahu uun ha kula jiro siduu muuse ula jiray oo kale oo ku alla kii amarkaaga caasiya oo aan dhegaysan ereyadaada iyo wax alla wixii aad ku amartid oo dhanba kaas waa in la dilaa laakiinse xoog yeelo oo aad u dhiiranaaw yashuuca cutubka labaad markaasaa yashuuca inanuun wuxuu shitiim si qarsoon uga diray laba nin oo basaasiyo ah oo wuxuu ku yidhi bal taga oo soo ilaaleeya dalka iyo magaalada yerexo markaasay tageen oo waxay galeen guri naag dhilo ah oo magaceeda la odhan jiray raxaab oo halkaasay jiifsadeen oo markaasaa boqorkii yerexo loo sheegay oo lagu yidhi niman reer binu israa'iil ah ayaa caawa magaalada yimid si ay dalka u ilaaleeyaan markaasaa boqorkii yerexo cid u diray raxaab oo ku yidhi soo bixi nimankii kuu yimid oo gurigaaga galay waayo waxay u yimaadeen si ay dalka oo dhan u ilaaleeyaan laakiin naagtii mar horay kaxaysay labadii nin wayna qadhisay oo waxay tidhi haa nimankii waa ii yimaadeen laakiinse ma aan garanaynin meel ay ka yimaadeen oo markii idhidda la xidri lahaa oo ay gudcur noqotay ayay nimankii baxeen meeshii nimankii tageenna anigu garan maayo haddaba dhaqso u raacdeeya waayo waad gaari karaysaan laakiinse waxay iyagii keentay saqafkii dushiisa oo waxay ku qarisay caws lineen la yidhaahdo oo ay qumaati ugu dhigtay saqafka dushiisa nimankiina markaasay u raacdaysteen xagga webi urdun ilaa meeshii laga gudbi jiray oo isla markii kuwii iyaga raacdaynayey baxeen ayaa idhiddii la xidhay oo intaanay seexan ka hor ayaa naagtii saqafkii ugu timid iyagii oo waxay nimankii ku tidhi anigu waan ogahay in rabbigu dalka idiin siiyey oo cabsidiinnii baa nagu dhacday iyo in kuwa dalka deggan oo dhammu ay hortiinna ku dhalaaleen waayo waxaannu maqalnay sidii rabbigu hortiinna uga engejiyey biyihii badda cas markii aad masar ka soo baxdeen iyo wixii aad ku samayseen labadii boqor oo siixoon iyo coog oo ahaa reer amoor ee joogay webi urdon shishadiisa oo aad wada baabi'iseen oo isla markii aannu maqalnay ayaannu dhalaalnay oo idinka daraaddiin ninna xoog kuma hadhin maxaa yeelay rabbiga ilaahiinna ahu waa ilaaha samada sare iyo dhulka hoosaba jooga haddaba sidaas daraaddeed waan idin baryayaaye rabbiga iigu dhaarta inaad reerka aabbahay ugu roonaanaysaan sidaan idinku roonaaday oo kale oo isiiya calaamo run ah iyo inaad badbaadinaysaan aabbahay iyo hooyaday iyo walaalahay iyo waxay haystaan oo dhan iyo inaad naftayda dhimasho ka samata bixinaysaan markaasaa nimankii waxay naagtii ku yidhaahdeen naftaydu waxay u bixi doontaa tiinna haddaynaan sheegin xaalkayaga oo markii rabbigu dalkana siiyo roonaan iyo daacadnimo ayaannu kugula macaamiloon doonnaa kolkaasay xadhig daaqadda kaga dhex dejisay waayo gurigeedu wuxuu ku yiil magaalada derbigeeda oo waxay degganayd derbiga dushiisa oo waxay iyagii ku tidhi buurta xaggeeda taga yaan raacdadu idiin heline oo intii saddex maalmood ah halkaas ku dhuuntaa ilaa ay raacdadu ka soo noqonayso dabadeedna jidkiinna iska mara kolkaasaa nimankii waxay iyadii ku yidhaahdeen bal ogow annagu eed kuma yeelan doonno dhaartaadan aad nagu dhaarisay markii aannu dalka nimaadno xadhiggan dunta guduudan ah waa inaad ku xidhaa daaqaddii aad naga dejisay oo waa inaad guriga gudihiisa ku soo urursataa aabbaha iyo hooyadaa iyo walaalaha iyo reerka aabbaha oo dhan oo waxay ahaan doontaa in ku alla kii ka baxa albaabada gurigaaga oo jidka maraba uu dhiiggiisu ahaan doono dushiisa oo annana aanan eed ku yeelanaynin iyo in ku alla kii guriga kugula jira haddii far la saaro uu dhiiggiisu dushayada ahaan doono laakiinse haddaad xaalkayaga sheegto dee markaas eed kuma yeelan doonno dhaartaadii aad nagu dhaarisay kolkaasay waxay ku tidhi sidaad tidhaahdeen ha ahaato kolkaasay iska dirtay oo iyana way ka tageen markaasay xadhiggii guduudnaa daaqaddii ku xidhay koolkaasay tageen oo waxay yimaadeen buurtii oo halkaasay saddex maalmood joogeen ilaa ay raacdadii ka soo noqotay oo raacdadiina jidka oo dhan bay ka doondooneen laakiinse ma ay helin markaasaa labadii nin noqdeen buurtii bay ka degeen oo intay webigii gudbeen ayay u yimaadeen yashuuca inanuun koolkaasay u sheegeen wixii ku dhacay oo dhan oo waxay yashuuca ku yidhaahdeen sida runta rabbigu dalka oo dhan gacmaheennuu geliyey oo weliba kuwa dalka deggan oo dhammu horteennay ku dhalaalayaan kulligood yashuuca cutubka saddexaad markaasaa yashuuca wuxuu kacay aroor hore oo shitiim way ka guureen oo webi urdun yimaadeen isagii iyo reer binu israa'iil oo dhan oo halkaasay degeen intaanay gudbin ka hor oo saddex maalmood dabadeed saraakiishii xeraday dhex mareen oo waxay dadkii ku amreen oo ku yidhaahdeen markaad aragtaan sanduuqii axdiga rabbiga ilaahiinna ah iyo wadaaddada reer laawi oo isaga sida waa inaad meeshiinna ka guurtaan oo daba gashaan isaga oo weliba waa in meel bannaan oo qiyaasteedu dhan tahay laba kun oo dhudhun idiin dhexaysa idinka iyo sanduuqa ha u soo dhowaannina isaga si aad u ogaataan jidkii aad mari lahaydeen waayo idinku hadda ka hor ma aydaan marin jidkan markaasaa yashuuca wuxuu dadkii ku yidhi quduus iska dhiga waayo berri rabbigu wuxuu dhexdiinna ku samayn doonaa waxyaalo yaab leh oo yashuuca wadaaddadii buu la hadlay oo ku yidhi sanduuqa axdiga qaada oo dadka ka hor gudba kolkaasay waxay qaadeen sanduuqii axdiga oo dadkiina way ka hor mareen markaasaa rabbigu yashuuca ku yidhi maantaan bilaabayaa inaan kugu weyneeyo reer binu israa'iil hortooda inay ogaadaan in sidii aan muuse ula jiray aan adigana kuula jiri doono oo waa inaad amartaa wadaaddada sanduuqa axdiga sida oo waxaad ku tidhaahdaa markii aad gaadhaan biyaha webi urdun qarkooda waa inaad webi urdun isdhex taagtaan markaasaa yashuuca wuxuu reer binu israa'iil ku yidhi kaalaya halkan oo maqla ereyada rabbiga ilaahiinna ah oo yashuuca wuxuu yidhi sidaan baad ku ogaan doontaan in ilaaha nool idindhex joogo iyo inuu shakila'aan hortiinna ka eryi doono reer kancaan iyo reer xeed iyo reer xiwi iyo reer feris iyo reer girgaash iyo reer amoor iyo reer yebuus bal eega rabbiga dhulka oo dhan sanduuqiisii axdiga ayaa idin hor maraya xagga webi urdun dhexdiisa haddaba sidaas daraaddeed laba iyo toban nin ka soo bixiya qabiilooyinka reer binu israa'iil qabiil walba nin oo markii wadaaddada sida sanduuqa rabbiga ah rabbiga dhulka oo dhan ay calaacalaha cagahoodu taabtaan biyaha webi urdun ayaa biyaha webi urdun kala go'i doonaan kuwaasoo ah biyaha kor ka imaanaya oo markaasay meel istaagi doonaan iyagoo tuulan oo markii dadku ka tegay teendhooyinkooda si ay webi urdun uga gudbaan aawadeed iyadoo ay ka horreeyaan wadaaddada sida sanduuqii axdiga oo markii kuwa sanduuqa sida ay soo gaadheen webi urdun oo wadaaddada sida sanduuqa ay cagahoodu galeen biyaha qarkooda waayo xilliga waxgoosashada oo dhan webi urdun qararkiisa oo dhan buu buux dhaafaa ayay biyaha kor ka imaanayay istaageen iyagoo tuulan oo meel aad u fog bay istaageen oo u dhow magaalada la yidhaahdo aadaam oo ku ag taal saaritaan kuwii hoos u kacay xagga badda caraaba ah taasoo ah badda cusbada leh iyana kulligood waa go'een oo dadkii wuxuu u gudbay meel ku toosan yaroxo oo wadaaddadii siday santuuqii axdiga rabbiga waxay istaageen dhul engegan oo webi urdun dhexdiisa ah oo reer binu israa'iil oo dhammu waxay ku gudbeen dhul engegan ilaa ay quruuntii oo dhammu ka wada gudubtay webi urdun yashuuca cutubka afaraad oo markii quruuntii oo dhammu ay ka wada gudubtay webi urdun ayaa rabbigu yashuuco la hadlay oo ku yidhi dadka kala bax laba iyo toban nin qabiil walba nin oo waxaad iyaga ku amartaa oo ku tidhaahdaa webi urdun dhexdiisa oo ah meeshii cagaha wadaaddadu istaageen waxaad ka qaaddaan laba iyo toban dhagax oo waxaad ula gudubtaan dhanka kale oo waxaad dhigtaan meeshaad caawa ku dhexaysaan markaasaa yashuuca u yeedhay laba iyo tobankii nin oo uu ka diyaariyey reer binu israa'iil oo qabiil walbana nin buu ka soo soocay oo yashuuca wuxuu ku yidhi iyagii ka hor gudba sanduuqa rabbiga ilaahiinna ah oo waxaad tagtaan webi urdun dhexdiisa oo midkiin waluba dhagax garabka ha ku qaado inta reer binu israa'iil qabiilooyinkooda tiradoodu tahay intaasu idiin ahaato calaamo idindhex taal oo wakhtiga soo socda markay carruurtiinnu idin weyddiiyaan oo idinku yidhaahdaan maxaad ula jeeddaan dhagaxyadan waxaad ku odhan doontaan sababtu waxa weeye biyihii webi urdun baa ku hor kala go'ay sanduuqa axdiga ilaah oo markii uu ka gudbayey webi urdun ayay biyihii webi urdun kala go'een oo dhagaxyadaannu xusuus bay u ahaan doonaan reer binu israa'iil weligood oo reer binu israa'iil waxay yeeleen sidii yashuuca ku amray oo waxay webi urdun dhexdiisa ka qaadeen laba iyo toban dhagax oo ah intii qabiilooyinka reer binu israa'iil tiradoodu ahayd sidii rabbigu u sheegay yashuuca oo waxay u gudbiyeen meeshii ay ku dhexeen oo halkaasay dhigeen oo yashuuca wuxuu laba iyo toban dhagax qotomiyey webi urdun dhexdiisa taasoo ah meeshii wadaaddada sida sanduuqa axdiga ay cagahoodu istaageen oo ilaa maantadan weli meeshii bay jiraan waayo wadaaddadii siday sanduuqa waxay istaageen webi urdun dhexdiisa ilaa ay dhammaadeen wax waluba wixii rabbigu ku amray yashuuca inuu dadka kula hadlo sidii wixii muuse ku amray yashuuca oo dhan oo dadkiina way degdegeen oo gudbeen oo waxaa dhacday markii ay dadkii oo dhamm wada gudbeen inuu sanduuqii rabbiguna gudbay isaga iyo wadaaddadiiba dadkii oo arka oo reer ruubeen iyo reer gaad iyo qabiilkii reer manaseh badhkiis ayaa reer binu israa'iil ka hor gudbay iyagoo hub leh sidii muuse kula hadlay iyaga qiyaas afar kun oo nin oo hub leh oo dagaal diyaar u ah ayaa rabbiga hortiisa ka gudubtay oo dagaal ugu kacday xagga bannaanka yareexoo oo maalintaas rabbigu wuxuu yashuuca ku weyneeyey reer binu israa'iil oo dhan hortooda oo cimrigiisii oo dhanba way ka cabsadeen isagii sidii ay muuse uga baqi jireen oo kale markaasaa rabbigu yashuuco la hadlay oo ku yidhi wadaaddada sanduuqa maragga sida waxaad ku amartaa inay ka soo baxaan webi urdun oo sidaas daraaddeed yashuuca baa amray wadaaddadii oo ku yidhi ka soo baxa webi urdun oo markii wadaaddadii siday sanduuqa axdigii rabbiga ay ka soo dhex baxeen webi urdun oo ay cagaha u qaadeen dhul engegan ayay biyihii webi urdun meeshoodii ku soo noqdeen oo ay qararkiisii oo dhan ka daateen sidii markii hore oo dadku waxay webi urdun ka soo baxeen maalintii tobnaad oo bishii koowaad oo waxay degeen gilgaal oo xagga bari ka xigta yaraxoo oo laba iyo tobankii dhagax oo ay ka soo qaadeen webi urdun dhexdiisa ayuu yashuuca qotomiyey gilgaal markaasuu ka hadlay reer binu israa'iil oo wuxuu ku yidhi wakhtiga soo socda markii carruurtiinnu aabbayaashooda weyddiiyaan oo yidhaahdaan maxaad ula jeeddaan dhagaxyadan waxaad carruurtiinna ogaysiisaan oo ku tidhaahdaan reer binu israa'iil webigan urdun waxay kaga soo gudbeen dhul engegan waayo rabbiga ilaahiinna ah baa hortiinna ka engejiyey biyihii webi urdun ilaa aad ka soo gudubteen sidii rabbiga ilaahiinna ahu u galay badda cas oo kale tii uu hortayada ka engejiyey ilaa aannu ka gudubnay si ay dadka dhulka jooga oo dhammu u ogaadaan gacanta rabbigu inay xoog badan tahay oo ay weligood uga cabsadaan rabbiga ilaahiinna ah yeshuuca cutubka shanaad oo boqoraddii reer amoor oo dhan oo joogay webi urdun xaggiisa shishe oo galbeed iyo boqoraddii reer kancaan oo dhan oo badda dhinaceeda degganaa markay maqleen sida rabbigu biyihii webi urdun u angejiyey reer binu israa'iil hortooda ilaa aannu soo wada gudubnay ayay wada dhalaaleen oo xoog dambana kuma jirin reer binu israa'iil aawadood oo markaasuu rabbigu wuxuu yeshuuca ku yidhi waxaad samaysaa mindiyo dhagax adag ah oo reer binu israa'iil haddana ku gud mar labaad markaasaa yeshuuca wuxuu samaystay mindiyo dhagax adag ah oo wuxuu reer binu israa'iil ku guday meel la yidhi buurta buuryada oo yeshuuca sababtii uu u gudaynaa waxay ahayd sidaan dadkii dalkii masar ka soo baxay oo dhammu intii labka ahayd xataa raggii dagaalyahannada ahaa oo dhammuba waxay ku dhinteen cidlada intay jidka ku jireen markay masar ka soo baxeen dabadeed oo dadkii soo baxay oo dhammu way gudnaayeen laakiinse kulli dadkii cidlada ku dhashay intay jidka ku jireen markay masar ka soo baxeen dabadeed kuwaas lama gudin waayo reer binu israa'iil waxay cidlada dhex socdeen afartan sannadood ilaa quruntii oo dhan ay ka dhammaadeen xataa raggii dagaalyahannada ahaa oo masar ka soo baxay oo dhammu waayo waxay maqli waayeen codkii rabbiga kuwaas oo rabbigu ugu dhaartay inaannu u oggolaanayn inay arkaan dalkii rabbigu ugu dhaartay awowayaashood inuu annagana siin doono dalkaas oo ah dal caano iyo malab la barwaaqaysan oo carruurtoodii oo uu rabbigu meeshoodii ka kiciyey ayaa yeshuuca guday maxaa yeelay waxay ahaayeen buuryoqab waayo jidka laguma soo gudin oo markay quruuntii oo dhan wada gudeen waxay iska joogeen meelahoodii ahaa xerada dhexdeeda ilaa ay ka bogsadeen oo rabbigu wuxuu yeshuuca ku yidhi maantaan idinka rogay ceebtii masar oo sidaas daraaddeed meeshaas ilaa maantadan la joogo waxaa lagu magacaabaa gilgaal oo reer binu israa'iil waxay degeen gilgaal oo bisha maalinteedii afar iyo tobnaad markay fiidkii ahayd ayay bannaankii yaraxoo ku sameeyeen iiddii kormaridda oo maalintii iidda kormaridda ka dambaysay waxay cuneen hadhuudhkii dalkii ka baxay kaas oo ahaa kibis aan khamiir lahayn iyo hadhuudh la dubay maalintaas qudheeda oo maanadiinna maalintii dambe ayay ka joogsatay markay cuneen hadhuudhkii dalkii ka baxay dabadeed oo reer binu israa'iilna ma ay helin maana dambe laakiinse sannaddaas waxay cuneen midhihii dalkii kancaan ka baxay oo markii yeshuuca jooga yaraxoo agteeda ayuu indhihiisa kor u taagay oo wax fiiriyey oo wuxuu arkay nin isaga ka soo hor jeeda oo seeftiisii oo galla gacanta ku haysta markaasaa yeshuuca intuu u tegey ku yidhi war ma annagaad nala gees tahay mise colkayagaad la gees tahay markaasuu isna wuxuu ku yidhi maya laakiinse waxaan haatan u imid inaan madax u ahaado ciidanka ilaah markaasaa yeshuuca wejigiisii dhulka saaray wuuna sujuuday oo wuxuu isagii ku yidhi sayidkaygiiyow maxaad anoo addoonkaaga ah igu odhan lahayd markaasaa kii ciidanka rabbiga madax u ahaa wuxuu yeshuuca ku yidhi kabtaada iska siib waayo meeshaad ku taagan tahay waa quduus oo yeshuucana sidaasuu yeelay yeshuuca cutubka lixaad haddaba yarexoo waxaa loo xidhay reer binu israa'iil aawadood oo lamana geli jirin lagamana bixin jirin markaasaa rabbigu wuxuu yeshuuca ku yidhi bal eeg adigaan gacanta kuu geliyey yarexoo iyo boqorkeeda iyo ragga xoogga leh oo waa inaad magaalada hareeraysaan oo raggiinna dagaalyahannada ah oo dhammu magaalada mar ku soo wareega oo sidaas waxaad yeeshaan lix maalmood oo toddoba wadaad waa inay sanduuqa hortiisa socdaan iyagoo wata toddoba buun oo wanan geesahood ah oo maalinta toddobaad waa inaad magaalada ku soo wareegtaan toddoba jeer oo wadaaddaduna waa inay buunanka afuufaan oo markay aad u afuufaan buunanka wananka geesahooda ah oo idinku aad maqashaan dhawaaqa buunka dadka oo dhammu qaylo dheer waa inay ku qayliyaan oo markaasaa derbiga magaaladu meeshiisa ku dhici doonaa dadkuna waa inuu nin waluba hortiisa qumaati ugu socdaa markaasaa yeshuuca inanuun wadaaddadii u yeedhay oo ku yidhi sanduuqa axdiga kor u qaada oo sanduuqa rabbiga toddoba wadaad ha la hor socdeen toddoba buun oo wanan geesahood ah oo waxay dadkii ku yidhaahdeen socda oo magaalada hareereeya oo ragga hubka sitana ha ka hor mareen sanduuqa rabbiga oo sidii bay noqotay markii yeshuuca la hadlay dadkii waxaa socday oo rabbiga hortiisa maray toddobadii wadaad oo sida toddobadii buun oo wanan geesahood ah oo waxay afuufeen buunankii oo sanduuqii axdiga rabbiguna waa lala daba socday oo raggii hubka sitayna waxay hor socdeen wadaaddadii buunanka afuufayey oo ururkii intiisii kalena waxay daba socdeen sanduuqa oo wadaaddaduna buunkay afuufayeen intay socdeen oo yeshuuca wuxuu dadkii ku amray oo ku yidhi waa inaydnaan qaylin codkiinnana waa inaan la maqlin afkiinnana eray qudha ah yaannu ka soo bixin ilaa maalintii aan idinku amro inaad qaylisaan oo markaas waa inaad qaylisaan oo sidaasuu sanduuqii rabbiga ugu soo wareejiyey magaaladii oo mar bay ku soo wareegeen hareeraheeda oo markaasay ku noqdeen xeradii waxayna u hoydeen xeradii markaasaa yeshuuca wuxuu kacay aroor hore oo wadaaddadiinna waxay kor u qaadeen sanduuqii rabbiga toddobadii wadaad oo siday toddobadii buun oo wanan geesahood ahna waxay had iyo goorba hor socdeen sanduuqii rabbiga oo waxay afuufeen buunankii oo raggii hubka sitayna iyagay ka horreeyeen ururkii intiisii kalena waxay daba socdeen sanduuqii rabbiga wadaaddaduna waxay afuufayeen buunankii intay socdeen oo maalintii labaadna mar bay ku soo wareegeen magaaladii oo waxay ku noqdeen xeradii oo sidaasay intii lix maalmood ah yeeleen oo maalintii toddobaad aroor horay kaceen markii waagu baryey oo sidii oo kale ayay magaaladii toddoba jeer ugu soo wareegeen laakiin maalintaas ayay magaalada toddoba jeer ku soo wareegeen oo markii toddobaad markii wadaaddadii afuufeen buunankii ayaa yeshuuca dadkii ku yidhi khayliya waayo rabbigu waa idin siiyey magaalada oo magaalada waa inay xaaraan ka noqoto cid kale rabbiga mooyaane iyada iyo waxa gudaheeda ku jiraba waxaa keliya oo ka noolaanaya dhillada la yidhaahdo raxaab iyo inta guriga kula jirta oo dhan maxaa yeelay waxay qarhisay basaasyadii aanu dirnay oo idinku waa inaad si walba isaga dhowrtaan waxa la xarrimay waayo waaba intaasoo markii aad xarrintaan aad haddana wax ka qaadataan alaabtii la xarrimay sidaas haddaad yeeshaan waxaad xaaraan ka dhigi doontaan oo aad dhibi doontaan xerada reer binu israa'iil laakiinse lacagta iyo dahabka iyo alaabta naxaasta iyo birta ah oo dhamm waxay quduus u yihiin rabbiga oo iyaga waa in la soo geliyaa qasnadda rabbiga sidaas daraaddeed dadkii way qayliyeen oo wadaaddadiinna buunankii bay afuufeen oo markii dadkii maqleen dhawaaqii buunka ayay dadkii ku qayliyey qaylo dheer oo markaasaa derbigii meeshiisii ku dhacay oo sidaasay dadkiina ku galeen magaaladii oo nin waluba hortiisuu qumaati ugu socday oo magaaladii bay qaateen markaasay wax alla wixii magaalada ku jiray wada baabbi'iyeen raggii iyo dumarkii iyo dhallinyaradii iyo kuwii da'da weynaaba iyo dibidii iyo idihii iyo dameeradiiba kulli waxay ku laayeen seef oo yeshuuca wuxuu ku yidhi labadii nin oo dalka soo basaastay gurigii dhillada gala oo ka soo bixiya naagtii iyo wax alla waxa ay haysato sidii aad iyada ugu dhaarateen oo markaasay dhallinyaradii basaasyada ahaa gurigii galeen oo soo bixiyeen raxaab iyo aabbaheed iyo hooyadeed iyo walaalaheed iyo wixii ay haysatay oo dhan oo qaraabadeedii oo dhanna way soo bixiyeen oo waxay geeyeen xeradii reer binu israa'iil dibaddeeda markaasay magaaladii iyo wixii ku jirayba dab ku gubeen oo waxay keliyahoo qasnaddii rabbiga geliyeen lacagtii iyo dahabkii iyo alaabtii naxaasta iyo birta ahayd laakiinse wuxuu yeshuuca badbaadiyey dhiladii raxaab iyo reerkii aabbaheed iyo wixii ay haysatay oo dhan oo ilaa maantadan la joogo waxay dhex deggan tahay reer binu israa'iil waayo waxay qarisay basaasyadii yeshuuca u diray inay yaraxoo soo basaasaan markaasaa yeshuuca dhaariyey oo wuxuu iyagii ku amray oo ku yidhi kii kaca oo dhisa magaalada yaraxoo rabbiga hortiisa inkaaru ha ku dhacdo markuu aas-aaskeeda dhigo curadkiisu waayi doonaa markuu irdaheeda dhisona wiilkiisa ugu yar haddaba rabbigu wuxuu la jira yeshuuca oo warkiisiina wuxuu gaadhay dalkii oo dhan yeshuuca cutubka toddobaad laakiinse reer binu israa'iil waxay ku xadgudbeen alaabtii la xarrimay waayo waxaa alaabtii la xarrimay qaar qaatay caakaan ina karmi ina sabdi oo ahaa ina sarex oo ahaa qabiilka yahuudah oo markaasaa rabbigu aad ugu cadhooday reer binu israa'iil oo yeshuuca wuxuu niman ka diray yeraxoo oo u diray aacii taasoo ku tiil baytaaweyn dhinaceeda oo xagga bari ka jirtay baytel oo intuu la hadlay wuxuu iyagii ku yidhi bal taga oo dalka soo basaasa oo nimankii intay tageen ayay aacii soo basaaseen oo markaasay yeshuuca ku soo noqdeen oo waxay ku yidhaahdeen dadka oo dhammu yaanay wada tegin laakiinse laba ama saddex kun oo nin ha tageen oo ha baabbi'iyeen aacii oo dadka oo dhan halkaas ha ku daalin maxaa yeelay iyagu way yar yihiin sidaas daraaddeed waxaa dadkii ka tegey oo halkaas u kacay in saddex kun oo nin ku dhow oo waxay ka hor baqdeen dadkii reer aaci oo markaasaa dadkii reer aaci waxay iyagii ka laayeen lix iyo soddon nin oo magaalada iriddeedii ayay ka eryadeen tan iyo shebaariim oo waxay ku laayeen meesha dhaadhaca ah markaasaa dadkii qalbigiisii dhalaalay oo biyo oo kala noqday markaasaa yeshuuca intuu dharkiisii jeexjeexay ayuu wejiga dhulka saaray oo wuxuu ku hor sujuuday sanduuqii rabbiga tan iyo fiidkii isaga iyo waayeellada reer binu israa'iilba oo waxay madaxa iska mariyeen boodh markaasaa yeshuuca wuxuu yidhi way sayidow rabbiyow ma waxaad dadkan webi urdun uga soo gudbisay inaad nagu riddo gacmaha reer amoor iyo inaad na haligto waxaa noo wanaagsanaan lahaa inaannu degno webi urdun shishadiisa oo halkaas raalli ku ahaanno sayidow maxaan idhahdaa mar hadday reer binu israa'iil cadaawayaashoodii dhabarka u jeediyeen maxaa yeelay reer kancaan iyo kuwa dalka deggan oo dhammu waxay maqli doonaan warkaas oo markaasay nahareerayn doonaan oo ay magacayaga dhulka ka tiri doonaan oo markaas maxaad u samaynaysaa magacaaga weyn markaasaa rabbigu wuxuu yashuuca ku yidhi sare joogso maxaad sidaas wejigaaga isugu tuurtay reer binu israa'iil way dembaabeen xataa weliba waxay ku xadgudbeen axdigii aan iyaga ku amray xataa waxay wax ka qaadeen alaabtii la xarrimay oo wax bay xadeen khiyaanana way sameeyeen oo waxay weliba ku dhex darsadeen alaabtoodii oo sidaas daraaddeed reer binu israa'iil cadaawayaashooda isma hor taagi karaan oo cadaawayaashooday dhabarka u jeediyeen maxaa yeelay waxay noqdeen wax la xarrimay anigu mar dambe idinla jiri maayo inaad alaabtii la xarrimay dhexdiinna ka baabi'isaan mooyaane kac oo dadka quduus ka dhig oo waxaad ku tidhaahdaa berri quduus iska dhiga waayo rabbiga ah ilaaha israa'iil wuxuu leeyahay reer binu israa'iilow waxaa idinku dhex jira alaab la xarrimay oo isma aad hor taagi kartaan cadaawayaashiinna ilaa aad dhexdiinna ka fogaysaan alaabtii la xarrimay haddaba aroortah waxaa laydiin soo dhowayn doonaa qabiilqabiil oo qabiilkii rabbigu soo sooco ha ii soo dhowaado iyagoo reerreer ah oo haddana reerkii rabbigu soo sooco ha iigu soo dhowaadeen xaasxaas oo haddana xaaskii rabbigu soo sooco ninnin ha iigu soo dhowaadeen oo kii laga helo alaabtii la xarrimay dab baa lagu gubi doonaa isaga iyo wuxuu haysto oo dhanba maxaa yeelay wuxuu ku xadgudbay axdigii rabbiga oo wuxuu reer binu israa'iilna ku dhex sameeyey xumaan markaasaa yashuuca wuxuu kacay aroor hore oo wuxuu reer binu israa'iil u soo dhoweeyey qabiilqabiil oo markaasaa waxaa la soocay qabiilkii yahuuda ah markaasuu hadda wuxuu soo dhoweeyey qabiilkii yahuuda ah oo wuxuu ka soocay reerkii seerax markaasuu xaaskii seerax u soo dhoweeyey ninnin oo waxaa lala baxay sabdii markaasuu reerkiisii ninnin u soo dhoweeyey kolkaasaa waxaa la soocay caakaan ina karmii ina sabdii oo ahaa ina seerax ee qabiilkiisuna ahaa yahuudaah markaasaa yashuuca wuxuu caakaan ku yidhi wiilkaygiiyow waan ku baryayaaye rabbiga ah ilaaha reer binu israa'iil ammaan oo isaga wax u qiro oo anna hadda ii sheeg waxaad samaysay oo ha iga qarinin markaasaa caakaan wuxuu yashuuca ugu jawaabay sida runta ah waan ku dembaabay rabbiga ah ilaaha reer binu israa'iil oo waxaan sameeyey sidaas iyo sidaas markaan alaabtii boolida ahayd ku dhex arkay dhar wanaagsan oo baabuloon laga keenay iyo laba boqol oo shaqeel oo lacag ah iyo waslad dahab ah oo miisaankeedu yahay konton shaqeel ayaan damcay oo qaatay oo bal eeg waxay haatan ku qarsoon yihiin dhulka meel teendhadayda dhexdeeda ah lacagtuna way ka hoosaysaa markaasaa yashuuca cid u diray oo teendhaday ku ordeen oo bal eeg alaabtii waxay ku qarsoonayd teendhadiisii oo waxaa ka hoosaysay lacagtii oo markaasay ka bixiyeen teendhadii dhexdeedii oo waxay u keeneen yashuuca iyo reer binu israa'iil oo dhan oo waxay hordhigeen rabbiga markaasaa yashuuca iyo reer binu israa'iil oo dhan oo isaga la jiray waxay qaadeen caakaan ina serex iyo lacagtii iyo dharkii iyo wasladdii dahabka ahayd iyo caakaan wiilashiisii iyo gabdhihiisii iyo dibidiisii iyo dameeradiisii iyo idihiisii iyo teendhadiisii iyo wixii uu haystay oo dhan oo waxay keeneen dooxadii caakoor markaasaa yeshuuca wuxuu yidhi war maxaad noo dhibtay rabbiguna maantuu ku dhibi doonaaye markaasaa reer binu israa'iil oo dhammu waxay isaga la dhaceen dhagaxyo oo haddana waxay iyaga ku gubeen dab oo dhagaxyano way la dhaceen oo waxay ku kor tuuleen dhagaxyo badan oo jira ilaa maantadan la joogo markaasaa rabbigu ka soo noqday cadhadiisii kululeed sidaas daraaddeed meeshaas magaceedii waxaa loo bixiyey dooxadii caakoor oo waa loo yaqaannaa ilaa maantadan la joogo yeshuuca cutubka siddeedaad markaasaa rabbigu wuxuu yeshuuca ku yidhi ha cabsan hana qalbi jebin ragga dagaalyahanada ah oo dhan kaxayso oo kac oo waxaad tagtaa xagga aacii oo bal eeg adigaan gacanta ku geliyey boqorka aacii iyo dadkiisa iyo magaaladiisa iyo dalkiisaba oo aacii iyo boqorkeedaba waxaad ku samaysaa wixii aad ku samaysay yeraxoo iyo boqorkeedii alaabteeda iyo xoolaheedase waa inaad dhacdaan oo qaadataan oo magaalada xagga dambe ka gaad sidaas daraaddeed yeshuuca waa kacay isagii iyo raggii dagaalyahannada ahaa oo dhammu si ay aacii u tagaan oo yeshuuca wuxuu dooray soddon kun oo nin oo ah rag xoog leh oo wuxuu diray goor habeennimo ah oo wuxuu ku amray oo ku yidhi bal maqla waxaad gaadaan magaalada xaggeeda dambe oo ha ka fogaanina magaalada laakiinse kulligiin diyaar ahaada oo aniga iyo dadka ila jira oo dhammuba waxaannu u dhowaan doonnaa magaalada oo markay debadda noogu soo baxaan sida kolkii ugu horraysay waannu ka carari doonnaa hortooda markaasayna soo eryan doonaan ilaa aannu iyaga magaalada ka fogayno waayo waxay is odhan doonaan sidii markii ugu horraysay bay naga cararayaan oo sidaasaannu uga hor carari doonnaa iyaga oo markaas waa inaad gaadmada ka timaadaan oo aad magaalada qabsataan waayo rabbiga ilaahiinna ah ayaa gacanta idiin gelin doona iyada oo markii aad magaalada qabsataan waa inaad dab qabadsiisaan magaalada oo waxaad yeeshaan si waafaqsan ereyga rabbiga bal eega sidaasaan idinku amraye markaasaa yeshuuca iyagii diray oo waxay tageen meeshii gaadmada oo waxay joogeen meel u dhaxaysa beytel iyo aacii oo gabbeed ka xigta aacii laakiinse habeenkaas yeshuuca dadkii buu ku dhex baryey kolkaasaa yeshuuca aroor hore kacay oo dadkii isu ururiyey oo isagii iyo waayeelladii reer binu israa'iil waxay dadkii u hor kaceen xaggii aacii oo dadkii dagaalyahannada ahaa oo dhan oo ah kuwii isaga la jiray way wada tageen oo intay soo dhowaadeen ayay magaaladii hor yimaadeen oo waxay degeen dhinac waqooyi oo aacii oo dooxo baa u dhexaysay isaga iyo aacii markaasuu wuxuu kaxaystay rag shan kun ku dhow oo wuxuu gaadmo u diray meel u dhexaysa beytel iyo aacii oo magaalada ka xigta xagga galbeed markaasay diyaariyeen dadkii oo dhan xataa ciidankii magaalada xagga waqooyi ka xegay oo dhan iyo kuwoodii gaadmada ugu qarsoonaa magaalada xaggeeda galbeed oo yeshuucana habeenkaas wuxuu dhaxay dooxada dhexdeeda oo markii boqorkii aacii taas arkay ayay isaga iyo dadkiisa oo dhammu aroor hore kaceen oo dhaqsadeen oo markaasay dadkii magaaladu dagaal ugu baxeen reer binu israa'iil wakhtigii la yidhi oo waxay wada tageen meel ka horraysa caraabah laakiinse ma uu ogayn in raggaadma ugu qarsoon yahay magaalada dabadeeda markaasaa yashuuca iyo reer binu israa'iil oo dhamm waxay iska dhigeen sidii iyagoo laga adkaaday oo waxay ku carareen xaggii jidka cidlada markaasaa dadkii magaalada joogay oo dhan waxaa loogu wada yeedhay inay eryadaan reer binu israa'iil oo intay yashuuco eryanayeen ayaa iyagii laga fogeeyey magaaladii oo nin keliyuhu kuma hadhin aacii iyo beytheltona oo aan daba gelin reer binu israa'iil oo magaaladii oo furan bay ka tageen oo waxay eryadeen reer binu israa'iil markaasaa rabbigu wuxuu yashuuco ku yidhi waranka gacantaada ku jira xagga aacii ku taag waayo adigan gacanta kuu gelin doonaa aacii markaasaa yashuuca warankii gacantiisa ku jiray wuxuu ku taagay xaggii magaalada markaasaa haddiiba raggii gaadmada u qarsoonaa ka soo baxeen meeshoodii ay ku jireen oo markuu gacanta taagay ayay haddiiba soo ordeen oo waxay galeen magaaladii wayna qabsadeen oo intay dhaqsadeen ayay magaaladii dab qabadsiiyeen oo dadkii reer aacii markay dib u eegeen ayay waxay arkeen qiiqii magaalada oo samada kor ugu baxaya oo mana ay lahayn xoog ay ugu cararaan xaggan ama xagga oo dadkii u cararay xagga cidlada waxay dib ugu soo jeesteen raacdadii daba joogtay oo markii yashuuca iyo reer binu israa'iil oo dhammu arkeen in raggii gaadmada ahaa ay magaaladii qabsadeen iyo in magaalada qiiqeedii kor u baxay ayay dib u soo noqdeen oo waxay laayeen dadkii reer aacii oo kuwii kalena waxay iyaga kaga soo baxeen magaaladii sidaas daraaddeed waxay ku dhex jireen reer binu israa'iil iyadoo qaarna dhinacan ka xigo qaarna dhinacaas ka xigo oo way wada laayeen oo midna kama reebin qofna kama baxsan oo boqorkii aacii isagoo nool bay qabteen oo waxay u keeneen yashuuca oo markii reer binu israa'iil dhammeeyeen oo ay dadkii aacii deganaan jiray ku wada laayeen duurkii iyo cidladii ay u eryadeen oo ay seef ku wada le'deen ilaa ay wada baaba'een ayaa reer binu israa'iil oo dhammu waxay ku soo noqdeen aacii xaggeedii oo waxay ku laayeen seef oo intii maalintaas le'atay rag iyo dumarba waxay ahaayeen laba iyo toban kun oo intaasuna waxay ahayd dadkii reer aacii oo dhan waayo yashuuca gacantii uu waranka ku taagay dib uma celin ilaa uu wada baabi'iyey dadkii aacii degganaa oo dhan oo reer binu israa'iil waxay keliyahoo dhaceen xoolihii iyo alaabtii magaalada sidii ereyga rabbiga uu yashuuca ku amray ahaa sidaasaa yashuuca u gubay aacii oo wuxuu ka dhigay tuulmo cidla weligeed ah ilaa maantadan la joogo oo boqorkii aaciina geed buu ka soo deldelay oo wuxuu sudhnaa ilaa maqhribkii oo qorax dhicii ayaa yashuuca amray markaasay meedkiisii geedkii ka soo dejiyeen oo waxay ku tuureen iridda magaalada laga soo galo oo waxay ku tuuleen dhagaxyo badan oo jira ilaa maantadan markaasaa yashuuca wuxuu rabbiga ah ilaaha reer binu israa'iil buur ceebaal uga dhisay meel allabari sidii addoonkii rabbiga oo muuse ahaa reer binu israa'iil ugu amray iyo sida ku qoran kitaabkii sharciga muuse oo waxay ahayd meel allabari oo ah dhagaxyo aan la qorin oo aaninna bir u qaadin oo waxay rabbiga ugu kor bixiyeen qurbaanno la gubo iyo qurbaanno nabaaddiino oo wuxuu dhagaxyadii ku qoray naqil sharcigii muuse ah oo uu ku qoray reer binu israa'iil hortooda oo reer binu israa'iil oo dhan iyo waayeelladoodii iyo saraakiishoodii iyo xaakinnadoodiiba waxay istaageen sanduuqii dhankiisa shishe iyo dhankiisa soke oo ka horreeya wadaaddada reer laawi oo siday sanduuqii axdiga rabbiga qariibka iyo kii waddanka ku dhashayba oo badhkood wuxuu is-hor taagay buur gerisiim badhkoodii kalena wuxuu is-hor taagay buur ceebaal sidii addoonkii rabbiga oo muuse ahaa ku amray inay marka hore u daceeyaan reer binu israa'iil oo dabadeedna wuxuu akhriyey ereyadii sharciga oo dhan ducadii iyo habaarkiiba siday ahaayeen wixii ku qornaa kitaabkii sharciga oo dhan oo ma jirin erey muuse amray oo aan yashuuca ku hor akhriyin shirkii reer binu israa'iil oo dhan iyo dumarkii iyo dhallaankii iyo kuwii qariibka ahaa oo iyaga dhex socdayba yashuuca cutubka sagaalaad oo webi urdunshishadiisa iyo dhulka buuraha iyo dhulka dooxada ah iyo badda weyn xeebteeda oo ka horraysa lubnaan boqoraddii degganaa oo dhammu markay maqleen waxaa dhacday inay reer xeed iyo reer amoor iyo reer kancaan iyo reer feris iyo reer xiwi iyo reer yebusba iswada urursadeen inay isku si ula diriraan yashuuca iyo reer binu israa'iil laakiinse dadkii gebeecoon degganaa markay maqleen wixii yashuuca ku sameeyey yaraxoo iyo aacii iyana markaasay khiyaano sameeyeen oo intay tageen bay iska dhigeen sidii iyagoo ah wakiillo dalal kale oo waxay dameeradoodii ku qaateen joonyado gaboobay iyo sibraarro kamri oo kamri oo gaboobay oo dildilaacay oo la xidhxidhay oo waxay gashadeen kaba duugoobay oo la karkaray oo waxay xidheen dhar gaboobay oo kibistii ay soo sahaydeen oo dhammuna waxay ahayd mid engegan oo caariyaysatay oo waxay u tageen yashuuca oo jooga xeradii ku tiil gilgaal oo waxay ku yidhaahdeen isagii iyo raggii reer binu israa'iilba annagu waxaannu ka nimid dal fog haddaba sidaas daraaddeed axdi nala dhigta oo raggii reer binu israa'iil waxay ku yidhaahdeen kuwii reer xiwi war mindhaa annagaad na dhex degan tihiin oo haddaba sidee baannu axdi idinla dhiganaynaa oo waxay yashuuca ku yidhaahdeen annagu waxaannu nahay addoommadaada markaasaa yashuuca wuxuu ku yidhi yaad tihiin oo xaggee baad ka timaadeen kolkaasay waxay isagii ku yidhaahdeen magaca rabbiga ilaahaaga ah aawadiis ayaannu annagoo addoommadaada ah waddan aad u fog uga nimid waayo waxaannu maqalnay warkiisii iyo kulli wixii uu masarku dhex sameeyey oo dhan iyo kulli wixii uu ku sameeyey labadii boqor oo reer amoor oo ka shisheeyey webi urdun kuwaas oo ahaa siixoon oo boqor ka ahaa xeshboon iyo coog oo boqor ka ahaa baashaan oo degganaa cashtarood oo odayaashayadii iyo dadkii waddankayaga degganaa oo dhammu waxay nagu soo yidhaahdeen socdaalka aawadiis sahay u qaata oo taga si aad ula kulantaan iyaga oo waxaad ku tidhaahdaan annagu waxaannu nahay addoommadiinna ee haddaba axdi nala dhigta oo kibistaan iyadoo kulul baan guryahayagii sahay uga soo qaadannay maalintii aan idiin soo kacnay laakiinse bal hadda eega way engegtay wayna caariyaysatay oo sibraaradan kamriga oo aannu soo buuxsannay way cusbaayeen oo bal eega haatan waa dildilaacsan yihiin oo dharkayaga iyo kabahayagu waxay ku duugoobeen socdaalkii aad u dheeraa aawadiis oo markaasay nimankii wax ka qaateen sahaydoodii oo rabbigana talo ma ay weyddiisan oo yashuucana wuu la nabday iyagii oo axdina wuu la dhigtay inuu naftooda u daayo oo amiiradii shirkuna way u dhaarteen iyagii oo markay axdigii la dhigteen saddex maalmood dabadeed waxay maqleen inay yihiin deriskooda oo ay dhexdooda deggan yihiin oo reer binu israa'iil way socdaaleen oo maalintii saddexaad waxay yimaadeen magaalooyinkoodii oo magaalooyinkooduna waxay ahaayeen gibaacoon iyo keferah iyo bi'irood iyo khiryaad iyo caariim oo reer binu israa'iilna ma ay layn waayo amiiradii shirku waxay iyagii ugu dhaarteen rabbiga ah ilaaha reer binu israa'iil oo markaasaa shirkii oo dhammu waxay ka gunuunaceen amiiradii laakiinse amiiradii oo dhammu waxay shirkii oo dhan ku yidhaahdeen waxaannu iyaga ugu dhaarannay rabbiga ah ilaaha reer binu israa'iil oo haddaba sidaas daraaddeed waa inaynaan taaban iyaga oo sidaan baan u yeelaynaa oo naftooda ayaan u daynaynaa waaba intaas oo dhaartii aannu ugu dhaarannay daraaddeed cadhan inoogu dhacdaaye oo amiiradii waxay ku yidhaahdeen naftooda u daaya ha noolaadeene sidaas daraaddeed waxay shirkii oo dhan u noqdeen kuwo xaabada gura oo biyaha dhaansha sidii amiiradii kula hadleen iyagii markaasaa yeshuuca u yeedhay iyagii oo intuu la hadlay buu ku yidhi war maxaad noo khiyaanayseen oo noogu tidhaahdeen waannu idinka fognahay idinkoona dhex deggan sidaas daraaddeed waad habaaran tihiin oo weligiin laydinka waayi maayo addoommo ah kuwa xaabada u gura biyahana u dhaamiya guriga ilaahayga oo waxay yeshuuco ugu jawaabeen maxaa yeelay hubaal waxaa annagoo addoommadaada ah lanoo sheegay sida rabbiga ilaahaaga ahu addoonkiisii muuse ahaa ugu amray inuu idin siiyo dalka oo dhan iyo in dadka dalka deggan oo dhan hortiinna laga baabi'iyo oo sidaas aawadeed naftayada aad baannu ugu cabsannay idinka daraaddiin oo waxaana sidaas baannu yeelnay oo haddaba bal eeg gacantaadaannu ku jirnaa sidii kula wanaagsan oo kula quman inaad nagu samaysid yeel oo sidaas buu u yeelay oo ka samate bixiyey gacantii reer binu israa'iil inaanay dilin oo maalintaasuu yeshuuca iyagii ka dhigay kuwa xaabada u gura biyahana u dhaamiya shirka iyo meesha allabariga rabbiga taas oo ku taal meel alla meeshuu doortaba ilaa maantadan la joogo yeshuuca cutubka tobanaad oo boqorkii yeruusalaam oo addoonii sadeeq ahaa markuu maqlay siduu yeshuuca aacii u qabsaday oo uu dhammaanteed u baabi'iyey iyo siduu yareexo iyo boqorkeediiba ku sameeyey oo uu haddana sidaas oo kale ku sameeyey aacii iyo boqorkeediiba iyo siday dadkii gabacoon degganaa oo ku dhex jiray ula nabdeen reer binu israa'iil ayuu aad u cabsaday maxaa yeelay gabacoon waxay ahayd magaalo weyn sida mid ka mid ah magaalooyinka boqorrada waayo way ka sii weyneed aacii oo dadkeeda oo dhammuna waa xoog badnaayeen sidaas daraaddeed boqorkii yeruusalaam oo ahaa addoonii sadeeq wuxuu u cid diray boqorkii xebroon oo ahaa hohaam iyo boqorkii yarmuud oo ahaa fiiraam iyo boqorkii laakiish oo ahaa yaafiica iyo boqorkii cegloon oo ahaa dabiir oo wuxuu ku yidhi ii kaalaya oo i caawiya oo inakeena aynu gebecoon baabbi'inne waayo waxay la nabadday yeshuuca iyo reer binu israa'iil sidaas daraaddeed shantii boqor oo reer amoor waa iswada urursadeen oo kuwaasu waxay ahaayeen boqorkii yeruusalaam iyo boqorkii xebroon iyo boqorkii yarmuud iyo boqorkii laakiish iyo boqorkii cegloon iyaga iyo ciidamadooda oo dhammu kor bay u bixiyeen oo waxay hor degeen gebecoon oo dagaal ku qaadeen oo dadkii reer gebecoon waxay u cid dirteen yeshuuca oo joogay xeradii gilgaal oo waxay ku yidhaahdeen gacantaadu yay ka raagin addoommadaada noo soo dhaqso oo na badbaadi oo na caawi maxaa yeelay boqorradii reer amoor oo buuraha degganaa oo dhammu way isu kaayo urursadeen sidaas daraaddeed yeshuuca wuxuu ka tegey gilgaal isagoo ay la socdaan dadkii dagaalyahannada ahaa oo dhan iyo raggii xoogga lahaa oo dhammuba oo markaasaa rabbigu wuxuu yeshuuca ku yidhi iyaga ha ka cabsan waayo iyaga gacmahaagan kuu soo geliyey midkoodna isma ka hor taagi doono oo sidaas daraaddeed yeshuuca ayaa ku soo kediyey iyagii waayo habeenkii oo dhan buu ka soo guuraynayey gilgaal oo markaasaa rabbigu cabsi ku riday iyagii reer binu israa'iil hortooda oo gebicoon agteeda ayuu aad ugu laayey oo wuxuu u eryaday xagga jidkii kor loo baxo bayd xooroon oo wuxuu ku laynayey ilaa casaaqaah iyo tan iyo maqeedaah oo markay ka carareen reer binu israa'iil intay ku sii jireen dhaadhaca baydxooroon ayaa rabbigu wuxuu iyaga samada kaga soo daayey roob dhagaxyo leh oo waaweyn ilaa caasaaqaah oo way dhinteen oo intii roobkii dhagaxyada lahaa ku dhimatay baa ka sii badnayd intoodii reer binu israa'iil seefta ku laayeen markaasaa yeshuuca rabbiga la hadlay maalintii rabbigu reer amoor u dhiibay reer binu israa'iil oo wuxuu reer binu israa'iil hortooda ka yidhi qorraxday istaag gebacoon korkeeda adiguna dayaxow waxaad kor istaagtaa dooxada ayaaloon oo markaasaa qorraxdii istaagtay dayixiina waa joogsaday ilaa ay quruntii ka aarsatay cadaawayaashoodii tanu miyaanay ku qornayn kitaabkii yaashaar oo qorraxdii waxay ku joogsatay samada dhexdeeda umana ay degdegin inay hoos u dhacdo maalin dhan oo maalintaas maalin la mid ahu kamana horrayn kamana dembayn ee uu rabbigu maqlay nin codkiis waayo rabbigu wuxuu u diriray reer binu israa'iil markaasaa yeshuuca iyo reer binu israa'iil oo dhammu waxay ku noqdeen xeradii ku tiil gilgaal kolkaasaa shantii boqor carartay oo waxay ku dhuunteen godkii ku yiil maqeedaa oo markaasaa yeshuuca loo sheegay oo waxaa lagu yidhi shantii boqor waxaa la helay iyagoo ku qarsoon god ku yaal maqeedaa markaasuu yeshuuca yidhi dhagaxyo waaweyn ku giringiriya godka afkiisa oo rag dhawrana ag taaga laakiinse intiinna kale ha joogsannina ee cadaawayaashiinna eryada oo laaya intooda ugu dambaysa oo ha u oggolaannina inay galaan magaalooyinkooda waayo rabbiga ilaahiinna ah ayaa iyaga gacanta idiin geliyey oo markii yeshuuca iyo reer binu israa'iil ay dhammeeyeen layntii weyneed ee ay raggii laayeen ilaa ay wada baabi'iyeen oo firxadkii ka soo hadhayna ay galeen magaalooyinkii dayrarka lahaa ayaa dadkii oo dhammu nabdoonaan ku soo noqdeen yeshuuca oo jooga xeradii ku tiil maqeedaah oo mid qudh ahu afka uma kala qaadin reer binu israa'iil oo markaasuu yeshuuca yidhi godka afkiisa banneeya oo shantii boqor ka soo bixiya godkii oo ii keena kolkaasay sidii yeeleen oo waxay isagii u keeneen shantii boqor oo ay ka soo bixiyeen godkii kuwaas oo ahaa boqorkii yeruusalaam iyo boqorkii xebroon iyo boqorkii yarmuud iyo boqorkii laakiish iyo boqorkii cegloon oo markay boqorradii u keeneen yeshuuca ayuu u yeedhay raggii reer binu israa'iil oo dhan oo wuxuu raggii dagaalyahannada ahaa oo isaga raacay madaxdoodii ku yidhi soo dhowaada oo boqorradan qoorta kaga joogsada oo kolkaasay soo dhowaadeen oo boqorradii qoorta kaga joogsadeen markaasay yeshuuca wuxuu iyagii ku yidhi ha cabsannina hana qalbi jebinna xoog yeesha oo aad u dhiiranaada waayo rabbigu sidaasuu u geli doonaa cadaawayaashiinna aad la diriraysaan oo dhan oo markaas dabadeed ayuu yeshuuca wada laayay oo uu shan geed ka soo deldelay oo waxay geedihii ka soo laalaadeen ilaa fiidkii oo kolkay qoraxdu dhacday ayaa yeshuuca amray in laga soo dejiyo geedihii oo kolkaasay ku tuureen godkii ay markii hore ku dhunteen oo markaasaa dhagaxyo waaweyn godkii afkiisa saareen oo waa sidii ilaa maantadan oo yeshuuca maalintaasuu qabsaday maqeedaa oo wuxuu dadkii ku laayey seef iyo xataa boqorkeedii oo dadkii ku jiray oo dhan wuu wada baabi'iyey oo waxba kama uu reebin oo boqorkii maqeedaa wuxuu ku sameeyey sidii uu ku sameeyey boqorkii yerexo oo yeshuuca iyo reer binu israa'iil oo dhammu way dhaafeen maqeedaa oo waxay tageen libnaan oo la dirireen reer libnaan oo rabbigu iyada iyo boqorkeediiba wuxuu gacanta u geliyey reer binu israa'iil oo wuxuu seef ku laayey iyada iyo dadkii ku jiray oo dhan oo waxba kama uu reebin oo boqorkeediina wuxuu ku sameeyey sidii uu ku sameeyey boqorkii yerexo oo yeshuuca iyo reer binu israa'iil oo dhammu way dhaafeen libnaa oo waxay tageen laakiish kolkaasay degeen meel ka soo hor jeedda oo dagaal ku qaadeen oo rabbigu wuxuu lakiish geliyey gacantii reer binu israa'iil oo wuxuu iyana qabsaday maalintii labaad oo dadkii ku jiray oo dhan wuxuu ku laayay seef oo wuxuu u galay sidii uu libnaa u galay oo kale markaasaa laakiish waxaa u soo hiiliyey boqorkii geseer oo ahaa horaam kolkaasaa yeshuuca laayey isagii iyo dadkiisiiba ilaa uusan waxba ka reebin markaasay yeshuuca iyo reer binu israa'iil oo dhammu dhaafeen laakiish oo waxay tageen cegloon kolkaasay degeen meel ka soo hor jeedda oo dagaal ku qaadeen oo maalintaasay iyana qabsadeen oo dadkii ku jiray oo dhan waxay ku laayeen seef oo maalintaasuu wada baabi'iyey oo wuxuu ku sameeyey sidii uu ku sameeyey laakiish oo kale markaasaa yeshuuca iyo reer binu israa'iil oo dhammu way dhaafeen cegloon oo waxay tageen xebroon wayna la dirireen oo iyana way qabsadeen oo waxay ku wada laayeen seef dadkeedii iyo boqorkeedii iyo magaalooyinkeedii oo dhan iyo dadkii ku jiray oo dhanba waxba kama reebin sidii uu cegloon ku sameeyey oo kale laakiinse wuu wada baabi'iyey iyadii iyo dadkii ku jiray oo dhanba markaasaa yeshuuca iyo reer binu israa'iil oo dhammu waxay ku noqdeen debiir oo dagaal bay ku qaadeen oo iyana wuu qabsaday iyo boqorkeedii iyo magaalooyinkeediiba oo waxay ku laayeen seef oo dadkii ku jiray oo dhanba way wada baabi'iyeen oo waxba kama uu reebin oo wuxuu debiir iyo boqorkeediiba ku sameeyey siduu ku sameeyey xebroon iyo weliba siduu markii hore ku sameeyey libnaa iyo boqorkeediiba sidaasuu yeshuuca u wada laayey dadkii dalkii oo dhan kaas oo ahaa waddankii buuraha ahaa iyo xaggii koonfureed iyo dooxooyinkii iyo dhaadhacyadii iyo xataa boqorradoodii oo dhan oo waxba kama uu reebin laakiinse wuu wada baabi'iyey intii neefsanaysay oo dhan sidii uu rabbiga ah ilaaha reer binu israa'iil ku amray oo yeshuuca wuxuu laayey iyagii ilaa qaadeesh barneeca iyo tan iyo gaasa iyo dalkii reer goshen oo dhan iyo xataa tan iyo gebacoon oo boqorradaas iyo dalkoodii oo dhan yeshuuca isku mar buu wada qabsaday maxaa yeelay rabbiga ah ilaaha reer binu israa'iil baa u diriray reer binu israa'iil markaasaa yeshuuca iyo reer binu israa'iil oo dhammu waxay ku noqdeen xoradii ku tiil gilgaal yeshuuca cutubka toban iyo koowaad oo markuu boqorkii xaasoor oo ahaa yaabiin waxaas maqlay ayuu u cid diray boqorkii maadoon oo ahaa yoobaab iyo boqorkii agshaaf iyo boqorradii jiray xagga waqooyi kaas oo ahaa dalka buuraha leh iyo kuwii joogay xagga bancaraabah oo koonfur ka xigta kinereed iyo xagga dooxooyinka iyo dalka sare oo door ee xagga galbeed jira iyo kuwii reer kancaan oo jiray bari iyo galbeedba iyo reer amoor iyo reer xeed iyo reer feris iyo reer yebuus oo degganaa dalka buuraha leh iyo reer xiwi oo degganaa dalkii misfaah oo ka hooseeyey xermoon kolkaasay baxeen iyagii iyo ciidamadoodii oo la jirayba oo waxay ahaayeen dad badan oo tiradoodu waxay ahayd sida camuudda taal badda xeebteeda waxayna wateen fardo iyo gaadhifardood aad u badan oo boqorradaas oo dhammu way isu yimaadeen oo waxay wada degeen biyihii meeroom agtooda si ay reer binu israa'iil ula diriraan markaasaa rabbigu wuxuu yeshuuco ku yidhi ha ka cabsan iyaga waayo berri hadda oo kale ayaan reer binu israa'iil gacanta u gelin doonaa iyagoo la wada laayay oo waa inaad fardahooda boqno goysaa oo gaarifardoodkoodana waa inaad dab ku gubtaa markaasay yeshuuca iyo raggii dagaalyahannada ahaa oo dhammu biyihii meeroom agtooda kaga soo kediyeen oo weerareen iyagii oo rabbigu wuxuu iyagii geliyey gacantii reer binu israa'iil oo way laayeen oo waxay u eryadeen xagga siidoonta weyn iyo xagga misrefood mayiim iyo xagga dooxadii misfaah oo bari xigta oo way laayeen ilaa aanay waxba ka reebin oo yeshuuca wuxuu ku sameeyey iyagii wixii rabbigu u sheegay oo fardahoodii wuu boqnagooyey oo gaarifardoodkoodiina dab buu ku wada gubay oo markaasay yeshuuca dib u noqday oo wuxuu qabsaday xaasoor oo boqorkeediina wuxuu ku dilay seef waayo markaas ka hor xaasoor madaxa bay u ahaan jirtay boqortooyinkaas oo dhan oo dadkii ku jiray oo dhan waxay ku laayeen seef wayna wada baabi'iyeen oo wax neefsadaa kuma hadhin xaasoorna dab buu ku gubay oo yeshuuca wuxuu wada qabsaday boqorradaas magaalooyinkoodii oo dhan iyo boqorradoodii oo dhan oo wuxuu ku wada laayay seef oo wuu wada baabi'iyey sidii uu addoonkii rabbiga oo muuse ahaa ku amray laakiinse reer binu israa'iil waxba kama gubin magaalooyinkii buurahoodii ku yiil xaasoor mooyaane taasna waxaa gubay yeshuuca oo magaalooyinkaas alaabtoodii oo dhan iyo xoolahoodii oo dhanba reer binu israa'iil way dhaceen laakiinse nin kasta waxay ku dileen seef ilaa ay wada baabi'iyeen oo waxba kama ay reebin intii neefsatay oo dhan wixii rabbigu addoonkiisii muuse ahaa ku amray ayuu muusena yeshuuca ku amray oo yeshuucana sidaasuu yeelay oo kulli wixii rabbigu muuse ku amray wax aanu samayn ma jirin oo yeshuuca wuxuu qabsaday dalkaas oo dhan kaas oo ahaa dalkii buuraha lahaa iyo koonfur oo dhan iyo dalkii gooshen oo dhan iyo dalkii dooxada ahaa iyo bankii caraabaah iyo dalkii reer binu israa'iil oo buuraha lahaa iyo intiisii dooxada ahayd haddii laga bilaabo buur haalaakh taasoo kor u kacsan ilaa siciir iyo xataa tan iyo bacalgaad oo ku taal dooxadii lubnaan oo ka hoosaysa buur xermoon oo wuxuu wada qabsaday boqorradoodii oo dhan oo intuu dilay buu wada laayey oo yeshuuca wakhti dheer buu la dirirayey boqorradaas oo dhan oo lama arag magaalo la nabaday reer binu israa'iil reer xiwi oo gibocoon degganaa mooyaane oo dagaal bay kulligood ku wada qabsadeen waayo xagga rabbiga ayay ka timid inuu qalbigooda adkeeyo si ay dagaal ugu soo baxaan reer binu israa'iil oo uu dhammaantood u baabbi'iyo oo aanay waxba inna raallinimo ka helin laakiinse uu u wada baabbi'iyo sidii rabbigu muuse ku amray oo markaasaa yeshuuca yimid oo wuxuu reer canaaq ka tiray dalkii buuraha lahaa kaas oo ahaa xebroon iyo dabiir iyo caanaab iyo xaggii dalkii reer yahuuda oo buuraha lahaa oo dhan iyo dalkii reer binu israa'iil oo buuraha lahaa oo dhan oo yeshuuca dhammaan iyagii iyo magaalooyinkoodiiba wuu wada baabi'iyey oo dalkii reer binu israa'iil mid reer canaaq ahu kuma hadhin laakiinse waxaa waxoogaa ku hadhay gaasa iyo gaad iyo ashdood oo keliya sidaasuu yeshuuca u wada qabsaday dalkii oo dhan oo wuxuu wada yeelay sidii rabbigu kula hadlay muuse oo yeshuuca wuxuu dalkii dhaxal u siiyey reer binu israa'iil oo wuxuu ugu qaybiyey sidii qabiilooyinkoodu ahaayeen oo dalkiina dagaal wuu ka nastay yeshuuca cutubka toban iyo labaad haddaba kuwaanu waa boqorradii dalka oo ay reer binu israa'iil laayeen oo ay dalkoodii ka qaateen meel webi urdun ka shishaysa oo qorax ka soo baxa ka xigta markii laga bilaabo dooxadii arnuun iyo tan iyo buur xermoon iyo inta banka caraaba xagga bari ka xigta oo dhan oo waxay ahaayeen boqorkii reer amoor oo ahaa siixoon oo degganaa xeshboon oo xukumi jiray carooceer oo ku tiil dooxadii arnoon darafteeda iyo magaaladii ku tiil dooxadii dhexdeeda iyo gilaaceed badhkeed iyo tan iyo webi yabooq kaasoo ku yiil sohdintii reer camoon iyo bankii caraabaa iyo tan iyo baddii kinereed iyo xagga bari iyo tan iyo baddii caraabaa taas oo ah badda cusbada leh oo bari ee ku taal jidkii beedyeshimood ee xagga koonfureed ee ka hoosaysay dhaadhacyadii fisgaah iyo xuduudkii coog oo ahaa boqorkii baashaan oo ka hadhay reer raafa ee cashtarood agteeda joogay edroocii agteedana joogay kaasu wuxuu xukumi jiray buur xermoon iyo salkaah iyo baashaan oo dhan iyo tan iyo sohdinta reer geshuur iyo kan reer macaakaad iyo gelicaad badhkeed iyo xuduudka siixoon oo boqor u ahaa xeshboon addoonkii rabbiga oo muuse ahaa iyo reer binu israa'iil baa laayay iyagii oo addoonkii rabbiga oo muuse ahaa ayaa reer ruubeen iyo reer gaad iyo reer manaseh badhkood hanti ahaan u siiyey oo kuwaanu waa boqorradii yeshuuca iyo reer binu israa'iil ka laayeen webi urdun shishadiisa xagga galbeed ka xigta markii laga bilaabo bacal gaad oo ku tiil dooxadii lubnaan iyo tan iyo buur xaalaaq oo kor u kacsan siciir oo yeshuuca wuxuu siiyey qabiilooyinkii reer binu israa'iil oo hanti ahaan buu ugu qaybiyey xagga dalkii buuraha lahaa iyo dalkii dooxooyinka ahaa iyo bankii caraabaa iyo dhaadhacyadii iyo cidladii iyo xagga koonfureed iyo reer xeed iyo reer amoor iyo reer kancaan iyo reer feris iyo reer xiwi iyo reer yebuus oo waa kuwan boqorradii boqorkii yerexo iyo boqorkii aaciid tii u dhoweed beytel iyo boqorkii yeruusalaam iyo boqorkii xebroon iyo boqorkii yermuud iyo boqorkii laakiish iyo boqorkii cegloon iyo boqorkii geser iyo boqorkii debiir iyo boqorkii geder iyo boqorkii xormaa iyo boqorkii caraad iyo boqorkii libnaah iyo boqorkii cabdulaam iyo boqorkii maqeedaa iyo boqorkii beytel iyo boqorkii tafuu'ax iyo boqorkii xeefer iyo boqorkii afeeq iyo boqorkii laashaaruun iyo boqorkii maadoon iyo boqorkii xaasoor iyo boqorkii shimroon meroon iyo boqorkii agshaaf iyo boqorkii tacanaag iyo boqorkii megido iyo boqorkii kadeesh iyo boqorkii yoqnecaam oo kormel tiil iyo boqorkii door oo ku tiil meesha ugu dheer door iyo boqorkii quruumaha degganaa gilgaal iyo boqorkii tirsaah oo boqorradii oo dhammuna waxay ahaayeen kow iyo soddon yeshuuca cutubka toban iyo saddexaad yeshuuca waa da'weynaa gabowna wuu la dhacay oo kolkaasaa rabbigu wuxuu isagii ku yidhi adigu waa da'weyn tahay oo gabowna waad la dhacday laakiinse weliba waxaa hadhay dal badan in la hantiyo oo dalka weli hadhay waxa weeye kan gobollada reer falastiin oo dhan iyo reer geshuur oo dhan tan iyo shiixoorta ku taal masar horteeda iyo xataa tan iyo sohdinta ceqroon ee xagga waqooyi ee loo tiriyo reer kancaan iyo shanta amiir ee reer falastiin oo u taliya reer gaasa iyo reer ashdood iyo reer ashqeloon iyo reer gaad iyo reer ceqroon iyo xataa reer caw oo xagga koonfureed xiga iyo dalka reer kancaan oo dhan iyo maceeraah tan ay reer siidoon leeyihiin iyo ilaa afeeq iyo tan iyo sohdinta reer amoor iyo dalka reer gebel iyo lubnaan oo dhan xagga qorax ka soo baxa inta laga bilaabo bacalgaad tan ku taal buur xermoon hoosteeda iyo tan iyo meesha laga galo xamaad dadka deggan dalka buuraha leh oo dhan tan iyo lubnaan iyo ilaa misrefood mayiim iyo xataa reer siidoom oo dhan kulligood waxaan ka eryi doonaa reer binu israa'iil hortooda laakiinse waa inaad dhaxal ahaan ugu qori riddaan reer binu israa'iil sidaan kugu amray haddaba dalkan dhaxal ahaan ugu qaybi sagaalka qabiil iyo qabiilka reer manaseh badhkiis kuwaasoo ay reer ruubeen iyo reer gaadba la heleen dhaxalkoodii uu muuse ka siiyey xagga bari oo webi urdun ka shishaysa xataa sidii addoonkii rabbiga oo muuse ahaa uu u siiyey iyaga tan iyo carooceer oo ku taal dooxadii arnoon darafkeeda iyo magaalada ku taal dooxada dhexdeeda iyo banka meedaaba oo dhan iyo xataa tan iyo diiboon iyo dhammaan magaalooyinkii siixoon oo boqor u ahaa reer amoor uu ku xukumi jiray xeshboon tan iyo sohdinta reer camoon iyo gilicaad iyo sohdinta reer geshuur iyo reer macakaad iyo buur xermoon oo dhan iyo baashaan oo dhan iyo ilaa salkaah iyo boqortooyadii baashaan ku tiil oo dhan oo coog ka xukumi jiray cashtarood iyo edrecii isagu wuxuu ka hadhay reer rafaa waayo kuwaas waxaa laayay muuse wuuna eriyey habase yeeshee reer binu israa'iil ma ay eryin reer geshuur iyo reer macakaad toona laakiinse reer geshuur iyo reer macakaad waxay dhex degan yihiin reer binu israa'iil ilaa maantadan la joogo oo waxaannu dhaxal sin qabiilkii reer laawi oo keliya sidii rabbigu kula hadlay isaga waxaa dhaxal u ahaa qurbaannada loo bixiyo rabbiga ah ilaaha reer binu israa'iil oo muuse wuxuu reer ruubeen qabiilkoodii wax u siiyey sidii reerahoodu ahaayeen oo xuduudkoodu wuxuu ka bilaaban jiray carooceer taas oo ku taal dooxada arnoon darafkeeda iyo magaalada ku taal dooxada dhexdeeda iyo kulli banka meedaaba u dhow oo dhan iyo xeshboon iyo kulli magaalooyinkeeda banka ku yaal oo dhan kuwaasoo ah diiboon iyo baamood bacal iyo baydbacal mecoon iyo yaxaas iyo qadamood iyo mafacaad iyo qaryatayiim iyo sibmaah iyo sareed shahaar oo ku taal buurta dooxada iyo bayd ficoor iyo dhaadhacyadii fisgaah iyo bayd yeshemood iyo kulli magaalooyinkii banka oo dhan iyo boqorkii reer amoor oo siixoon ahaa boqortooyadiisii oo dhan kaas oo xukumi jiray xeshboon oo muuse la dilay madaxdii reer miidaan kuwaasoo ahaa iwii iyo raqiim iyo suur iyo xuur iyo rabaac oo ahaa amiiradii siixoon oo dalkaas degganaa weliba faaliyaha balcaam oo ahaa ina becoor ayay reer binu israa'iil seef kula dileen dadkii kaleoo ay laayeen reer ruubeen dalkooduna wuxuu ahaa urdun iyo inta soohdintiisa ah oo dhan kanu waa dhaxalkii reer ruubeen iyo sidii reerahoodu ahaayeen iyo magaalooyinkoodii iyo tuulooyinkoodiiba oo muuse wax buu siiyey qabiilkii reer gaad oo wuxuu wax u siiyey reer gaad sidii reerahoodu ahaayeen oo xuduudkooduna wuxuu ka koobnaa yacsir iyo magaalooyinkii geleecaad oo dhan iyo dalkii reer camoon barkiis iyo tan iyo carooceer oo ku hor taal rabbaax iyo ilaa xeshboon iyo tan iyo ramaad misfaax iyo betoniim iyo tan iyo maxanayim iyo ilaa sohdinta debiir iyo kuwii dooxadii ku dhex yiil oo ahaa beytaram iyo beytinimraax iyo sukood iyo saafoon oo ahaa boqorkii xeshboon oo siixoon ahaa boqortooyadiisii intii ka hadhay iyo urdun iyo sohdintiisii iyo meesha ugu fog badda kinereed ee ka shishaysa webi urdun ee xagga bari ka xigta kan waa dhaxalkii ay reer gaad u heleen sidii reerahoodu ahaayeen iyo magaalooyinkoodii iyo tuulooyinkoodii oo muusena wuxuu dhaxal siiyey qabiilkii reer manaseh barkiis wuxuu u ahaa qabiilkii reer manaseh barkiis sidii reerahoodu ahaayeen oo xuduudkoodu wuxuu ka koobnaa maxanayim iyo baashaan oo dhan iyo boqorkii baashaan oo coog ahaa boqortooyadiisii oo dhan iyo magaalooyinkii yaa'iir oo baashaan ku yiil oo dhan kuwaasoo ahaa lixdan magaalo iyo gelecood barkeed iyo cashtarood iyo edracii kuwaas oo ahaa magaalooyinkii boqortooyadii coog oo baashaan ku yiil waxaa la siiyey reer maakiir kaasoo ahaa ina manaseh oo waxaa loo siiyey reer maakiir badhkood sidii reerahoodu ahaayeen kuwaanu waa dhaxalkii muuse ku qaybiyey bannaankii moo'aab oo ka shisheeya webi urdun meel u dhow yerexoo oo xagga bari ka xigta laakiinse qabiilkii reer laawi muuse dhaxal ma uu siin waxaa dhaxal u ah rabbiga ah ilaaha reer binu israa'iil sidii uu kula hadlay iyaga
yashuuca cutubka tobaniyo afaraad kuwaanu waa dhaxalkii ay reer binu israa'iil ka qaateen dalkii reer kancaan oo wadaadkii elcaasaar ahaa iyo yashuuca inanuun iyo madaxdii qabiilooyinkii reer binu israa'iil ay u qaybiyeen oo sidii rabbigu ku amray muuse sagaal qabiil iyo qabiil badhkiis saami bay ku heleen dhaxalkoodii waayo muuse wuxuu laba qabiil iyo qabiil barhkiis dhaxal ka siiyey webi urdun shishadiisa laakiinse reer laawi innaba dhaxal ma uu siin maxaa yeelay reer yuusuf waxay ahaayeen laba qabiil oo kala ah reer manaseh iyo reer efrayiim oo dhulkii qayb lagama siin reer laawi magaalooyinkii ay degganaayeen mooyaane iyo agagaarkoodii ay xoolahoodii iyo alaabtoodii ku hayn jireen oo sidii rabbigu muuse ku amray ayay reer binu israa'iil yeeleen oo dalkiina way qabsadeen markaasaa reer yahuudaah waxay u soo dhowaadeen yashuuca oo gilgaal joogay oo kaleeb ina yefuneh oo ahaa reer kanes wuxuu isagii ku yidhi waad garanaysaa wixii aniga iyo adiga inagu saabsanaa oo rabbigu u sheegay muuse oo ahaa nin ilaah markaynu qaadeesh barneeca joognay afartan sannadood baan jiray markii addoonkii ilaah oo muuse ahaa iga diray qaadeesh barneeca inaan dalka soo basaaso oo sidii qalbigayga ku jirtay ayaan ugu soo war celiyey habase yeeshee walaalahaygii i raacay ayaa dadka qalbi dhalaaliyey laakiinse anigu daacad baan u raacay rabbiga ilaahayga ah oo maalintaas ayuu muuse dhaartay oo yidhi hubaal dhulkii cagtaadu ku joogsatay wuxuu dhaxal u ahaan doonaa adiga iyo carruurtaada weligiin maxaa yeelay daacad baad u raacday rabbiga ilaahayga ah oo haddaba bal eeg rabbigu waa isoo gaadhsiiyey ilaa haatan anoo nool siduu ku hadlay oo shan iyo afartankan sannadood baa ka dambaysay markii rabbigu muuse eraygan kula hadlay oo waxay ahayd intii ay reer binu israa'iil cidlada dhex socdeen oo haatanna maanta waxaan jiraa shan iyo siddeetan sannadood oo weliba maanta iyo maalintii muuse ii diray isku xoog baan ahay oo intii itaalkaygu waagaas ahaa ayuu haatanna yahay inaan dagaal galo iyo inaan baxo soona galo haddaba sidaas daraaddeed isii buurtan rabbigu maalintaas ka hadlay waayo waad maqashay maalintaas in reer canaaq halkaas joogay oo ay magaalooyinkoodu waaweynaayeen dayrarna lahaayeen mindhaa rabbigaa ila jiri doona waanan eryi doonaa sidii rabbigu ku hadlay markaasaa yashuuca u duceeyey isagii oo kaleeb ina yefuneh dhaxal u siiyey xebroon sidaas daraaddeed ilaa maantadan la joogo xebroon waxay dhaxal u noqotay kaaleeb ina yefuneh oo ahaa reer kenes maxaa yeelay daacad buu u raacay rabbiga ah ilaaha reer binu israa'iil oo waagii hore xebroon magaceeda waxaa la odhan jiray qiryad arbac oo arbacna wuxuu ahaa ninkii ugu weynaa reer canaaq oo dalkiina dagaal wuu ka xasilay yashuuca cutubka toban iyo shanaad oo reer yahuuda qabiilkoodii waxay qayb u heleen sidii ay reerahoodu ahaayeen ilaa sohdinta edoom iyo tan iyo xataa cidlada siin ee xagga koonfureed ka xigta iyo xagga koonfureed ee ugu shishaysa oo sohdintooda koonfureedna waxay gaadhsiisnayd xagga ugu shishaysa ee badda cusbada leh iyo tan iyo gacanka koonfur u jeeda oo waxay u baxday xagga koonfureed ee jirta aqrabiim oo waxay u dhaaftay xagga siin oo haddana waxay martay xagga koonfureed oo qadeesh barneeca oo ay martay xagga xesroom oo waxay kor ugu baxday xagga adaar oo u laabatay xagga qarqaaca oo waxay u sii dhaaftay xagga casmoon oo haddana waxay u baxday xagga durdurka masar oo sohdinta waxaa dhammaadkeedu ahaa badda taasu waxay ahaan doontaa sohdintiinna koonfureed oo sohdinta barina waxay ahayd ilaa badda cusbada leh iyo tan iyo meesha uu webi urdun ku dhammaado oo waaxda waqooyi sohdinteeduna waxay ahayd badda gacankeeda u dhow meesha uu webi urdun ku dhammaado oo sohdintu waxay martay ilaa beytxoglaah oo waxay sii martay xagga waqooyi oo u dhow beytcaraabaah oo sohdintu waxay martay dhagixii buhaan ina rubeen oo sohdintu waxay sii martay dabiir marka laga tago dooxadii caakoon iyo xagga waqooyi ee ku soo jeedda gilgaal taasi waxa weeyaan meel ku toosan jiirta addumiin taasoo ku taal webiga dhinaciisa koonfureed oo sohdintu waxay sii martay biyaha cayn shameesh oo dhammaadkeedu wuxuu ahaa cayn rogeel agteeda oo sohdintu waxay sii martay dooxadii ina xinoom iyo ilaa xaggan koonfureed ee yebuus taasi waa yeruusalaam oo soodintu waxay kor ugu baxday buurta ku taal dooxadii xinoom horteeda ee xaggeeda galbeed taasoo ku taal dooxada xagga waqooyi oo ugu fog ee reer raafaa oo soodintu waxay ka soo baxday buurta dhaladeeda ilaa isha biyaha ee naftoo ah oo ay u baxday xagga magaalooyinkii ku yiil buur cefroon oo sohdintu waxay sii martay xagga bacalaah taasu waxa weeyaan qiryad iyo caariim markaasay sohdintu ka laabatay bacalaah galbeedkeeda ilaa buur saciir oo waxay sii martay buur iyo caariim dhinaceeda waqooyi taasuna waxa weeyaan kasaaloon oo waxay hoos ugu dhaadhacday xagga beetshameesh oo waxay sii martay tibneeh markaasay sohdintu u baxday dhinac waqooyi oo ceqroon oo haddana sohdintu waxay u baxday shikaroon oo waxay sii martay buur bacala oo waxay u baxday yabnaa'eel agteeda oo sohdinta dhammaadkeedu wuxuu ahaa badda oo sohdinta xagga galbeedna waxay ahayd tan iyo badda weyn iyo xeebteeda intaasu waa sohdintii ku soo wareegi jirtay reer yahuuda sidaa reerahoodu ahaayeen oo wuxuu kaaleeb ina yafuneh qayb ka siiyey reer yahuuda dhexdooda sidii rabbigu yashuuca ugu amray oo qaybtaas wuxuu ahaa qiryad arbac kaas oo ahaa canaaq aabbihiis taasuna waxa weeyaan xebroon oo kaaleebna halkaas wuxuu ka eriyey saddexdii wiil oo canaaq kuwaasoo ahaa sheeshey iyo axiimaan iyo talmey oo ahaa ilmo canaaq oo halkaasuu ka tegey oo la diriiray dadkii dabiir degganaa oo waagii hore dabiir magaceeda waxaa la odhan jiray qiryad safeer oo kaaleeb wuxuu yidhi kii qiryad sefeer intuu wax ku dhufta qabsada waxaan u guurin doonaa gabadhayda cagsaah markaasaa magaaladii waxaa qabsaday codni'eel oo ahaa inaqenaas kii kaaleeb walaal u ahaa markaasuu cagsaah u guuriyey oo markay isagii u timid waxay ku dedejisay inuu aabbaheed beer weyddiisto oo markay dameerkeedii ka soo degtay ayaa kaaleeb ku yidhi maxaad doonaysaa kolkaasay ku tidhi hadyad isii waayo waxaad isiisay dalka koonfureed weliba isii ilo biyo ah markaasuu siiyey ilihii sare iyo ilihii hoose intaanu waa dhaxalkii ay reer yahuuda heleen sidii ay reerahoodu ahaayeen oo qabiilkii reer yahuuda magaalooyinkoodii ugu fogaa xagga sohdinta koonfureed oo edoom waxay ahaayeen qabsaa'eel iyo ceedar iyo yaaguur iyo kiinaah iyo dimoonah iyo cadcaadah iyo qadesh iyo xaasoor iyo idlnaan iyo siif iyo telem iyo beceelood iyo xaasoor xadataah iyo qiryood xesroon oo taasuna waa xaasoor qudheeda iyo amaam iyo sheemac iyo mulaadaah iyo xasar gadaah iyo xeshmoon iyo baytfeled iyo xasar shuucaal iyo bi'ir shabeec iyo bisyootiyaah iyo bacalaah iyo ciyiim iyo ceseem iyo eltolaad iyo kasiil iyo xormaah iyo siiklaag iyo madmaanaah iyo sansanah iyo labaa'ood iyo shilxiim iyo cayn iyo rimoon oo magaalooyinka oo dhan iyo tuulooyinkooduba waa sagaal iyo labaatan oo dalka dooxadana waxaa ku lahaayeen ishtaa'ool iyo sorcaah iyo ashnaah iyo saanoo'ah iyo cayn ganiim iyo tafuu'ah iyo caynaab iyo yarmuud iyo cadulaam iyo sokoh iyo casaaqaah iyo shacariyiim iyo cadiitayim iyo geedaaraah iyo geedaratayim oo iyana waa afar iyo toban magaalo iyo tuulooyinkoodii iyo sanaan iyo xadaashaah iyo migdal gaad iyo dilcaan iyo misfaah iyo yoqte'eel iyo laakiish iyo basqaad iyo cegloon iyo kaboon iyo laxmaan iyo kidliish iyo gadaarood iyo baydagoon iyo nacamaah iyo maqeedaah iyana waa lix iyo toban magaalo iyo tuulooyinkoodii libnaah iyo ceetar iyo caashaan iyo yiftaax iyo ashnaah iyo nasiib iyo qacilaah iyo agsiib iyo maraashaah oo iyana waa sagaal magaalo iyo tuulooyinkoodii ceqroon iyo magaalooyinkeedii iyo tuulooyinkeedii iyo ceqroon iyo ilaa badda iyo kulli intii u dhoweyd ashdood iyo tuulooyinkoodii ashdood iyo magaalooyinkeedii iyo tuulooyinkeedii iyo gaasa iyo magaalooyinkeedii iyo tuulooyinkeedii iyo ilaa durdurkii masar iyo ilaa badda weyn iyo soodinteeda iyo dalkii buuraha lahaa oo dhan iyo shamiir iyo yatiir iyo sokoh iyo danaah iyo qiryad sanaah taasoo dabiir ah iyo canaab iyo eshtamo iyo caaniib iyo goosheen iyo xoloon iyo gilooh iyana waa koob iyo toban magaalo iyo tuulooyinkoodii araab iyo duumah iyo eshacaan iyo yaaniim iyo beyt tafuu'ah iyo afeeqaah xumtaah iyo qiryad arbac taasoo ah xebroon iyo siicoor iyana waa sagaal magaalo iyo tuulooyinkoodii iyo maacoon iyo karmeel iyo siif iyo yuutaah iyo yasraaceel iyo yogdacaam iyo saano'ah kayn iyo gibacaah iyo timneeh iyana waa toban magaalo iyo tuulooyinkoodii xalxuul iyo beytsuur iyo gedoor iyo macaaraad iyo beydcaanood iyo eltakhoon iyana waa lix magaalo iyo tuulooyinkoodii qiryad bacal taasoo ah qiryad yacaariim iyo rabaah iyana waa laba magaalo iyo tuulooyinkoodii xagga cidladana waxay ku lahaayeen beydcaraabaah iyo midiin iyo sakaakah iyo nibshaan iyo magaalada cusbada leh iyo cayngedii iyana waa lix magaalo iyo tuulooyinkoodii xagga reer yebuus kuwaasoo yeruusaleem degganaa reer yahuudah way eryi kari waayeen laakiinse reer yebuus yeruusaleem bay la degganaayeen reer yahuudah ilaa maantadan la joogo yeshuuca cutubka toban iyo lixaad oo reer yuusuf qaybtoodiina wuxuu ka bilaabmay webi urdun oo yaraxoo ku ag yaal biyaha yaraxoo dhankooda bari taasoo ah xagga cidlada iyo markii laga tago yaraxoo oo la dhex maro dalka buuraha leh ilaa beytel oo wuxuu ka baxay beytel ilaa luus oo wuxuu sii maray ilaa sohdinta reer arkii iyo ilaa cataarood oo wuxuu dhanka galbeed ka maray sohdinta reer yaafletii iyo ilaa sohdinta beedxoroonta hoose iyo tan iyo xataa geesar oo soodinta dhammaadkeedu wuxuu ahaa xagga badda oo reer yuusuf oo ahaa reer manaseh iyo reer efrayiim dhaxalkoodii way qaateen oo reer efrayiim sidii ay reerahoodu ahaayeen soodintoodii sidaan bay ahayd dalkii ay dhaxalka u heleen dhinaca bari waxaa u xegay cataarood adaar iyo beydxoronta sare oo soohdintu waxay galbeed ka mari jirtay migmataax tan ku taal xagga waqooyi oo soohdintu waxay ka soo wareegtay oo bari ka martay ta'anaad shilooh oo waxay bari ka martay yaanooxaax oo intay yaanooxaax ka tagto ayay sii martay cataarood iyo ilaa nacaraax oo waxay gaadhay yeraxoo markaasay ka sii baxday webi urdun oo xagga tafuu'axna soodintu waxay galbeed ka sii martay durdurka reer kaanah oo waxaa dhammaadkeedu ahaa xagga badda intaasu waa dhaxalkii reer efrayiim qabiilkoodii uu heleen sidii reerahoodii ay ahaayeen iyo xataa kulli magaalooyinkii loo soocay reer efrayiim ee ku dhex yiil dhaxalkii reer manaseh kuwaas oo ahaa magaalooyinkii oo dhan iyo tuulooyinkoodii oo ma ay eryin reer kancaankii degganaa geser laakiinse reer kancaan waxay dhex degganaayeen reer efrayiim ilaa maantadan la joogo oo waxay u noqdeen addoommo u hawshooda yashuuca cutubka toban iyo toddobaad oo intaanuna waxay ahayd qaybtii qabiilka reer manaseh waayo isagu wuxuu ahaa curadkii yuusuf maakiir oo ahaa curadkii manaseh oo aabbe u ahaa gilacaad wuxuu helay gilacaad iyo baashaan maxaa yeelay isagu wuxuu ahaa dagaalyahan oo reer manaseh iyo reerahoodii intii hadhay iyana qayb bay heleen kuwaas oo ahaa reer abiiceeser iyo reer xeelekh iyo reer asraa'eel iyo reer shekem iyo reer heefer iyo reer shamiidac intaasu waxay ahaayeen ilmihii labka ahaa ee manaseh ina yuusuf sidii reerahoodii ahaayeen laakiinse salofexaad ina heefer ina galeecaad ina maakiir ina manaseh wiilal ma uu lahayn gabdho mooyaane oo magacyadii gabdhihiisu waa kuwan maxlaah noocaah xoglaah milkaah iyo tirsaah oo waxay u dhowaadeen wadaadkii la odhan jiray elcaasaar iyo yashuuca inanuun iyo amiiradii oo waxay ku yidhaahdeen rabbigu wuxuu muuse ku amray inuu walaalahayo dhexdooda dhaxal naga siiyo oo sidaas daraaddeed amarkii rabbiga aawadiis ayuu yashuuca dhaxal ku siiyey walaalihii aabbahood dhexdooda oo reer manaseh waxaa ku soo hagaagay toban meelood oo aan ahayn dalkii galacaad iyo baashaan oo webi urdun ka shishaysa maxaa yeelay gabdhihii manaseeh waxay dhaxal ka dhex heleen wiilashiisii oo dalkii galacaadna waxaa lahaa wiilashii manaseeh intoodii hadhay oo soohdintii reer manasehna waxay ahayd ilaa aasheer iyo tan iyo migmataah taasoo ku hor taal shakeem oo soohdintu waxay ka baxday xagga midigta iyo ilaa dadkii degganaa cayn tafuu'ax oo dalkii tafuu'axna waxaa iska lahaa reer manaseh laakiinse tafuu'ax tii ku tiil soohdinta waxaa iska lahaa reer efrayiim oo soohdintu waxay u baxday durdurkii kaanaah oo durdurka xagga koonfureed ka ahaa magaalooyinkaas ku dhex yiil magaalooyinkii reer manase waxaa lahaa reer efrayiim soohdintii efrayiimna waxay ahayd durdurka xaggiisa waqooyi oo waxaa soohdintii dhammaadkeedu ahaa badda dhanka koonfureed waxaa lahaa reer efrayiim dhanka waqooyina waxaa lahaa reer manase oo badduna waxay ahayd soohdintiisa oo waxay gaadheen ilaa reer aasheer oo waqooyi jira iyo tan iyo reer isaakaar oo ku yaal xagga bari oo reer manaseh waxay reer isaakaar iyo reer aasheer ku dhex lahaayeen beetsha'aan iyo magaalooyinkeedii oo dhan iyo yiblecaam iyo magaalooyinkeedii iyo dadkii degganaa door iyo magaalooyinkeedii iyo dadkii degganaa cayndoor iyo magaalooyinkeedii iyo dadkii degganaa tacanaag iyo magaalooyinkoodii iyo dadkii degganaa megiddo iyo magaalooyinkeedii iyo xataa saddexdii meelood ee dhaadheereed laakiin reer manaseh ma ay eryi karin dadkii degganaa magaalooyinkaas reer kancaanse waxay doonayeen inay dalkaas sii degganaadaan oo markii reer binu israa'iil aad u xoogaysteen ayay hawl saareen reer kancaan oo ma ay wada eryin oo reerkii yuusuf yashuuca bay la hadleen oo ku yidhaahdeen maxaad qayb keliya dhaxal noogu siisay maxaa yeelay annagu waxaannu nahay dad badan oo rabbigu waana barakeeyey ilaa haatan markaasaa yeshuuca wuxuu iyagii ku yidhi haddaad dad badan tihiin haddaba kaca oo duudda taga oo waxaad soo goosataan dalka reer feris iyo kan reer rafaa maxaa yeelay dalka buuraha leh oo reer efrayim waa idinku cidhiidhi markaasaa reerkii yuusuf waxay yidhaahdeen dalka buuraha lahu naguma filna oo reer kancaanka deggan dalka dooxada leh oo dhammu waxay leeyihiin gaadhifardood bir ah kuwooda deggan beytashe'aan iyo magaalooyinkeeda iyo kuwooda deggan dooxadii yasraceelba markaasaa yeshuuca wuxuu la hadlay reer yuusuf kuwaasoo ahaa reer efrayim iyo reer manaseh oo wuxuu ku yidhi idinku waxaad tihiin dad badan oo waxaad leedihiin xoog badan haddaba qayb keliya heli maysaan laakiinse dalka buuraha leh idinkaa yeelan doona waayo inkastoo uu duud yahay waad jari doontaan oo meelaha laga baxana idinkaa yeelan doona maxaa yeelay waxaad eryi doontaan reer kancaan inkastay leeyihiin gaadhi fardood bir ah oo ay xoog badan yihiin yashuuca cutubka toban iyo siddeedaad oo shirkii reer binu israa'iil oo dhammu shiiloh bay dhammaantood isugu soo urureen oo waxay halkaas ka dhiseen teendhadii shirka oo dadkii waddankana waa laga adkaaday oo reer binu israa'iil dhexdooda waxaa ku hadhay toddoba qabiil oo aan weli helin qaybtii ay dhaxalka u lahaayeen markaasaa yeshuuca wuxuu reer binu israa'iil ku yidhi dalkii uu rabbiga ah ilaaha awoowayaashiin idin siiyey ilaa goormaad ka raagaysaan inaad gashaan si aad dalka u hantidaan haddaba qabiil walba saddex nin kala soo baxa oo anigu iyaga waan diri doonaa markaas waa inay kacaan oo dalka dhex maraan oo soo kala tilmaamaan siday u kala dhexlayaan oo markaas waa inay ii yimaadaan oo waa inay dalka u kala qaybiyaan toddoba meelood reer yahuuda waa inay degganaadaan soohdintooda ah xaggan koonfureed oo reer yuusufna waa inay degganaadaan soohdintooda ah xagga waqooyi oo waa inaad dalka u soo kala tilmaantaan toddoba meelood oo aad tilmaanta ii keentaan oo markaasaan halkan idinku saami ridi doonaa rabbiga ilaaheenna ah hortiisa maxaa yeelay reer laawi dhexdiinna qayb dhaxal ah kuma laha waayo wadaadnimada rabbiga ayaa dhaxal u ah oo reer gaad iyo reer ruubeen iyo qabiilkii reer manaseh badhkood waxay dhaxal u qaateen meel webi urdun ka shishaysa oo xagga bari ka xigta oo muuse oo addoonkii rabbiga ahaa uu iyaga siiyey markaasaa raggii kaceen oo tageen oo kuwii tegey inay dalka soo tilmaamaan yeshuuca ayaa ku amray oo ku yidhi taga oo dalka dhex mara oo soo tilmaama oo haddana aniga ii kaalaya oo markaasaan halkan shiilooh ah idinku saami ridi doonaa rabbiga hortiisa markaasay raggii tageen oo dalkii soo dhex mareen oo waxay soo kala tilmaameen magaalooyinkii oo toddoba meelood u kala qaybsan oo waxayna ku soo qoreen buug oo markaasay u yimaadeen yeshuuca oo joogay xerada shiilooh ku taal markaasaa yeshuuca shiilooh ugu saami riday iyagii rabbiga hortiisa oo halkaasaa yashuuca reer binu israa'iil ugu qaybshay dalkii sidii ay u kala qaybsanaayeen oo qabiilkii reer benyaamiin saamigoodii ay u heleen sidii ay reerahoodii kala ahaayeen ayaa u soo hor baxay oo sohdintoodii ay saamiga u heleen waxay kala dhex mari jirtay reer yahuuda iyo reer yuusuf oo sohdintoodu xagga waaxda waqooyi waxay ka bilaabatay webi urdun oo soodintu waxay u baxday yaraxoo dhinaceeda waqooyi oo waxay dhex martay dalka buuraha leh xaggiisa galbeed oo dhammaadkeedii wuxuu u baxay cidladii baytaaweyn oo sohdintu waxay halkaas uga gudubtay luus taasoo ah beytel iyo ilaa dhinaceeda koofureed oo soodintu waxay ku dhaadhacday cataarood adaar taasoo u dhow buurta ku taal beydxoroonta hoose xaggeeda koonfureed oo soodintu waxay u baxday oo ka laabatay waaxda galbeed xaggeeda koonfureed iyo xagga buurta ku hor taal beydxoroon xaggeeda koonfureed oo soodinta dhammaadkeedu wuxuu u baxay qiryad bacal taasoo ah qiryad yacaariim ee ahayd magaalo ay reer yahuuda leeyihiin intaasu waxay ahayd waaxdii galbeed oo waaxdii koonfureedna waxay ka bilaabatay meesha ugu fog qiryad yacaariim oo soodintu waxay martay xagga galbeed oo waxay u baxday ishii biyaha ahayd oo nefto ah oo soodintu waxay ku dhaadhacday meesha ugu fog buurta ku hor taal dooxadii inaxinoom taasoo ku taal xagga waqooyi oo dooxada reer rafa oo waxay ku dhaadhacday ilaa dooxadii xinoom iyo ilaa dhinaca reer yebuus xaggooda koonfureed oo waxay kaloo sii martay caynrogeel oo waxay u leexatay xagga waqooyi oo waxay martay cayn shameesh agteeda oo waxay u baxday galiilood taasoo ka soo hor jeedda jiirta addumiim oo haddana waxay u baxday dhagixii bohaan ina ruubeen oo waxay sii martay dhinaca ka soo hor jeeda caraabaa xaggeeda waqooyi oo waxay ku dhaadhacday caraabaa oo soodintu waxay sii martay beydxogalaah dhinaceeda waqooyi oo soodinta dhammaadkeedu wuxuu ahaa xagga gacanka waqooyi oo badda cusbada leh ee ku yaal webi urdin dhammaadkiisa koonfureed meesha uu ku dhammaado intaasu waa soodintii koonfureed waaxda bari soodinteeduna waxay ahayd webi urdun intaasu waxay ahayd dhaxalkii reer binyaamiin iyo soodimihii ku wareegsanaa ee ay u heleen sidii reerahoodu ahaayeen haddaba magaalooyinkii reer binyaamiin siday reerahoodu ahaayeen waxay ahaayeen yaraxo iyo beydxoglaah iyo dooxadii qisees iyo beydcarabaah iyo samaariyiim iyo beytel iyo cawiim iyo faaraah iyo cofraa iyo kefeer reer camoon iyo cofnii iyo gebac oo intaas waa laba iyo toban magaalo iyo tuulooyinkoodii iyo gebacoon iyo raamaah iyo bi'irood iyo misfaah iyo kafiiraah iyo mosaah iyo reqeem iyo yarfe'eel iyo taraalaah iyo saylac iyo elef iyo yebuus taasoo ah yeruusaleem iyo gabeecaad iyo qiryaad oo intaasu waa afar iyo toban magaalo iyo tuulooyinkoodii intaasu waa dhaxalkii reer benyaamiin siday reerahoodu ahaayeen yashuuca cutubka toban iyo sagaalaad oo saamigii labaadna wuxuu u soo baxay reer simecoon oo waa dhaxalkii ay qabiilkii reer simecoon u heleen siday reerahoodu ahaayeen oo dhaxalkooduna wuxuu ku dhex jiray dhaxalkii reer yahuuda oo waxay dhaxal u heleen bi'ir shebac ama shebac iyo muloodaah iyo hasar shuucaal iyo baalaah iyo cesem iyo eltolad iyo betuul iyo hormaah iyo siiklag iyo baydmarkaabood iyo hasar suusaah iyo baydlabaa'ood iyo shaaruuheen oo intaas waa saddex iyo toban magaalo iyo tuulooyinkoodii cayn iyo rimoon iyo ceter iyo caashaan oo intaas waa afar magaalo iyo tuulooyinkoodii iyo tuulooyinkii ku wareegsanaa magaalooyinkaas oo dhan ee ku yiil tan iyo bacalad bi'ir iyo ramaahda koonfureed intaasu waa dhaxalkii qabiilkii reer simacoon sidii ay reerahoodu ahaayeen oo qaybtii reer yahuuda waxaa ku jiray dhaxalkii reer simacoon maxaa yeelay reer yahuuda qaybtoodu waa ku badnaa sidaas daraaddeed reer simacoon waxay dhaxal ka heleen dhaxalkii reer yahuuda dhexdiisa oo saamigii saddexaadna wuxuu u soo baxay reer sebulun siday reerahoodu ahaayeen oo dhaxalkoodii sohodintiisuna waxay ahayd ilaa saariid oo sohodintoodu waxay u baxday xagga galbeed iyo xataa ilaa marcalaah oo waxay gaadhay tan iyo dabaasheed oo haddana waxay gaadhay tan iyo durdurka ku yaal yoqnecaam horteeda oo waxay saariid uga leexatay xagga bari ee qoraxdu ka soo baxdo ilaa sohodinta kislood taaboor kolkaasay waxay u baxday xagga dabereed oo haddana kor uga baxday yaafiica oo halkaasna waxay uga gudubtay xagga bari oo martay gedhefer iyo tan iyo citaah kaziin oo waxay u baxday xagga rimoon oo gaadhaa ilaa neecaah soodintu waxay xagga waqooyi ugu laabatay xanaatoon oo soodinta dhammaadkeedu wuxuu ahaa dooxadii yiftaaxeel iyo khataad iyo nahalaal iyo shimroon iyo idalaah iyo baydlaxam intaasu waa laba iyo toban magaalo iyo tuulooyinkoodii intaasu waa dhaxalkii ay reer sebulun u heleen sidii reerahoodu ahaayeen iyo xataa magaalooyinkan iyo tuulooyinkooduba oo saamigii afaraadna reer isaakaar buu u soo baxay sidii reerahoodu ahaayeen oo soodintooduna waxay ahayd ilaa yasraaceel iyo kasaluud iyo shuneem iyo xafaarayim iyo shi'oon iyo anaxaraad iyo rabiid iyo kishyoon iyo ebes iyo remed iyo cayn ganiim iyo cayn xaddaah iyo beytfasees oo soodintu waxay gaadhay ilaa taaboor iyo shaxasimaah iyo beytishamesh oo soodintooda dhammaadkeedu wuxuu ahaa xagga webi urdun oo intaasuna waa lix iyo toban magaalo iyo tuulooyinkoodii oo intaasu waa dhaxalkii ay qabiilkii reer isaakaar u heleen sidii reerahoodu ahaayeen iyo xataa magaalooyinkan iyo tuulooyinkooduba oo saamigii shanaadna wuxuu u soo baxay reer aasheer sidii reerahoodii ahaayeen oo soodintooduna waxay ahayd xelqaad iyo xali iyo beten iyo agshaaf iyo allameleek iyo camcaad iyo miishaal oo wuxuu gaadhay karmeel xaggeeda galbeed iyo ilaa shiihoor libnaad oo waxay u leexatay xagga qoraxdu ka soo baxdo ee ah beydaagoon oo waxay gaadhay tan iyo sebuluun iyo dooxadii yiftaaxeel xaggeeda waqooyi iyo ilaa beydcemeq iyo necee'eel oo waxay u baxday xagga bidix ee ah kabuul iyo cebroon iyo rexoob iyo xamoon iyo kaanaa iyo xataa siidoonta weyn oo soodintii waxay u leexatay xagga ramaah iyo xagga magaaladii dayrka lahayd oo turos oo haddana soodintu waxay u leexatay xagga xosaah oo dhammaadkeedu wuxuu ahaa xagga badda ee agsiib dhinaceeda ah iyo cumaah iyo afeekh iyo rexoob oo intaasu waa laba iyo labaatan magaalo iyo tuulooyinkoodii oo intaasu waa dhaxalkii ay qabiilkii reer aasheer u heleen sidii reerahoodu ahaayeen iyo xataa magaalooyinkan iyo tuulooyinkooduba oo saamigii lixaadna reer naftaali buu u soo baxay sidii reerahoodu ahaayeen oo soodintoodu waxay ka bilaabatay xelef tan iyo geedka ku yaal sacananiim iyo adami neqeeb iyo yabnaa'eel iyo ilaa laquum oo dhammaadkeedu wuxuu ahaa xagga webi urdun oo soodintu waxay u leexatay xagga galbeed tan iyo asnood taaboor oo halkaasna waxay uga baxday xagga xuqooq oo waxay gaadhay ilaa xagga koonfureed oo sabuluun oo haddana waxay gaadhay xagga galbeed oo aasheer iyo tan iyo reer yahuuda oo webi urdun xagga qoraxdu ka soo baxdo ka xiga oo magaalooyinkii dayrka lahaa waxay ahaayeen sidiim iyo seer iyo xamad iyo raqad iyo kinereed iyo aadaamaah iyo raamaah iyo xaasoor iyo kadeesh iyo edraacii iyo cayn xaasoor iyo yiroon iyo migdaal eel iyo xoreem iyo beydcanaad iyo beyd shameesh waxay ahaayeen sagaal iyo toban magaalo iyo tuulooyinkoodii oo intaasu waa dhaxalkii ay qabiilkii reer naftaali u heleen sidii reerahoodii ahaayeen iyo xataa magaalooyinka iyo tuulooyinkooduba oo saamigii toddobaadna wuxuu u soo baxay qabiilkii reer daan sidii reerahoodii ahaayeen oo soodintii ay dhaxalka u heleenna waxay ahayd sorcaah eshto'ool iyo ciir shamesh iyo shacalabiin iyo ayaaloon iyo yidlaah iyo eeloon iyo timnaataah iyo ceqroon iyo eltaqeeh iyo gebetoon iyo bacalad iyo yahuud iyo binibiraakh iyo gadrimoon iyo meey yarqool iyo raqoon iyo soodinta ka soo hor jeedda yaafaa oo soodintii reer daan iyaga ka baxday oo intay reer daan tageen ayay la dirireen lesheem oo way qabsadeen oo dadkii degganaana waxay ku laayeen seef markaasay lesheem hantiyeen oo iska degeen oo waxay u bixiyeen daan kaas oo ahaa magicii awowgood daan
oo intaasu waa dhaxalkii ay qabiilkii reer daan u heleen sidii reerahoodii ahaayeen iyo xataa magaalooyinkan iyo tuulooyinkooduba sidaasay ku dhammeeyeen qaybintii dhulkii ay dhaxalka u qaybsanayeen siday sohdimihiisu ahaayeen oo reer binu israa'iil dhaxal bay yeshuuca inanuun dhexdooda ka siiyeen oo sidii rabbigu ku amray waxay isagii siiyeen magaaladii uu weyddiistay taasoo ahayd timnaad serex oo ku tiil dalka buuraha leh oo reer efrayiim markaasuu magaaladii dhistay oo dhex degay kuwaanu waa qaybihii dhaxalka ahaa ee wadaadkii elcaasaar ahaa iyo yeshuuca inanuun iyo madaxdii reer binu israa'iil qabiilooyinkoodii ay saamiga ugu qaybiyeen rabbiga hortiisa iyagoo jooga shiiloo oo fadhiya teendhadii shirka iriddeeda wayna dhammeeyeen qaybintii dhulka yeshuuca cutubka labaatanaad markaasaa rabbigu yeshuuca la hadlay oo ku yidhi la hadal reer binu israa'iil oo waxaad ku tidhaahdaa sooca magaalooyinkii magangalka oo aan idinku sheegay muuse in gacan kudhiiglihii qof dilaa isagoo aan u kasayn oo aan badheedh u samayn uu halkaas u cararo oo waxay idiin noqonayaan meeshaad ka magangeli lahaydeen kan dhiigga ka aarsada oo magaalooyinkaas middood waa inuu u cararaa oo waa inuu istaagaa iridda magaalada laga soo galo oo xaalkiisa waa inuu u caddeeyaa odayaasha magaalada oo iyana waa inay magaalada soo geliyaan oo meel siiyaan inuu la degganaado oo haddii kan dhiigga ka aarsadaa uu soo eryado markaas waa inaanay gacankudhiiglihii gacantiisa gelin maxaa yeelay kaasu wuxuu daraskiisa ku dilay kama oo horena ma uu u nebcaan jirin oo magaaladaas waa inuu deganaadaa ilaa uu xukun isu hor taago shirka iyo ilaa uu ka dhinto wadaadka sare oo jiri doona waayahaas oo markaas kadib gacankudhiigluhu waa inuu noqdaa oo waa inuu magaaladiisii yimaadaa iyo gurigiisii ilaa magaaladii uu markii hore ka cararay oo waxay sooceen kadeesh oo ku tiil galili oo ah dalka buuraha leh oo reer naftaali iyo shakeem oo iyana ku tiil dalka buuraha leh oo reer efrayim iyo kiryad arbac oo ah xebroon ee ku tiil dalka buuraha leh oo reer yahuudah oo webi urdunshishadiisa meel yaraxoo u dhow oo bari ka xigta waxay ka sooceen beser oo ku tiil cidladii ku tiil bannaankii qabiilka reer ruubeen iyo raamood oo ku tiil gelicaad oo ay qabiilkii reer gaad lahaayeen iyo goolaan oo ku tiil baashaan oo ay qabiilkii reer manaseh lahaayeen intaasu waa magaalooyinkii loo doortay reer binu israa'iil oo dhan iyo qariibkii dhexdooda degganaa in ku alla kii qof dila isagoo aan u kasayn uu halkaas ku carari karo inaannu ku dhiman gacanta kandhiigga ka aarsada ilaa uu hor istaago shirka
yashuuca cutubka labaatan iyo koowaad markaasaa madaxdii reer laawi waxay u soo dhowaadeen wadaadkii elacaasaar ahaa iyo yeshuuca inanuun iyo madaxdii reer binu israa'iil qabiilooyinkoodii wayna kula hadleen iyagoo jooga shiilooh oo ku taal dalkii reer kancaan oo waxay ku yidhaahdeen rabbigu wuxuu noogu amray muuse in nala siiyo magaalooyin aan degno iyo agagaarkoodii ay xoolahayagu daaqaan markaasaa reer binu israa'iil waxay dhaxalkoodii reer laawi ka siiyeen magaalooyinkaas iyo agagaarkooda sidii amarka rabbigu ahaa markaasaa saami u soo baxay qolooyinkii reer koohaad oo reerkii wadaadkii haaruun ahaa kuwaasoo reer laawi ka mid ahaa waxay saami kaga heleen reer yahuudah iyo reer simecoon iyo reer benyamin saddex iyo toban magaalo oo reer qohaad intoodii hadhay waxay saami kaga heleen qolooyinkii reer efrayim iyo reer daan iyo reer manaseh badhkood toban magaalo oo reer gershoonna waxay saami kaga heleen qolooyinkii reer isaakaar iyo reer aasheer iyo reer naftaali iyo reer manaseh badhkoodii degganaa baashaan saddex iyo toban magaalo oo reer maraariina sidii ay reerahoodii ahaayeen waxay ka heleen reer ruubeen iyo reer gaad iyo reer sebulun laba iyo toban magaalo oo reer binu israa'iil magaalooyinkaas iyo agagaarkoodiiba waxay saami ku siiyeen reer laawi sidii rabbigu ku amray muuse oo waxaa laga siiyey qabiilkii reer yahuudah iyo qabiilkii reer simecoon magaalooyinkan magacooda halkan lagu sheegayo oo waxaa iska lahaa reerkii haaruun ee ahaa qolooyinkii reer qohaad kuwaasoo ka mid ahaa reer laawi maxaa yeelay iyagaa saamiga hore lahaa oo waxaa la siiyey kiryad arbac oo arbacna wuxuu ahaa canaaq aabbihiis oo taasuna waa xebroon oo waxay ku tiil dalka buuraha leh ee reer yahuuda ah iyada iyo agagaarkeeda ku wareegsanba laakiinse magaalada beeraheedii iyo tuulooyinkeediiba waxay siiyeen kaaleeb ina yefune inuu hanti ahaan u qaato oo wadaadkii haaruun ahaa reerkiisii waxay siiyeen xebroon iyo agagaarkeedii oo taasu waxay ahayd magaaladii magangalka u ahayd gacankudhiiglaha iyo libnaah iyo agagaarkeedii iyo yatiir iyo agagaarkeedii iyo eshtemoca iyo agagaarkeedii iyo xolon iyo agagaarkeedii iyo debiir iyo agagaarkeedii iyo cayn iyo agagaarkeedii iyo yutaax iyo agagaarkeedii iyo beytshameesh iyo agagaarkeedii oo labadaas qabiil waxay ka heleen sagaal magaalo oo qabiilkii reer benyaminna waxay ka heleen gebacoon iyo agagaarkeedii iyo geeraa iyo agagaarkeedii iyo caanaatood iyo agagaarkeedii intaasu waxay ahayd afar magaalo oo wadaadkii haaruun ahaa reerkiisii magaalooyinkoodii oo dhammu waxay ahaayeen saddex iyo toban magaalo iyo agagaarkoodii oo qolooyinkii reer qohaad oo ahaa reer laawi xataa reer qohaad intoodii hadhay waxay magaalooyin saami uga heleen qabiilkii reer efrayim oo waxay iyagii siiyeen shekem iyo agagaarkeedii oo waxay ku tiil dalka reer efrayim oo buuraha leh oo waxayna ahayd magaaladii magangalka u ahayd gacankudhiiglaha iyo geesar iyo agagaarkeedii iyo qibsayim iyo agagaarkeedii iyo beydxoron iyo agagaarkeedii oo intaasu waxay ahayd afar magaalo oo qabiilkii reer daanna waxay ka heleen iltiqaax iyo agagaarkeedii iyo gebetoon iyo agagaarkeedii iyo ayaaloon iyo agagaarkeedii iyo gaad rimoon iyo agagaarkeedii oo intaasu waxay ahayd afar magaalo oo qabiilkii reer manaseh badhkiisna waxay ka heleen tacanaag iyo agagaarkeedii iyo gaad rimoon iyo agagaarkeedii oo intaas waxay ahayd laba magaalo oo qolooyinkii reer qohaad intoodii hadhay magaalooyinkoodii oo dhammu waxay ahaayeen toban iyo agagaarkoodii oo reer gershoon oo ahaa reer laawi waxaa qabiilkii reer manaseh badhkiis laga siiyey goolaan oo baashaan ku dhex taal iyo agagaarkeedii oo taas waxay ahayd magaaladii magangalka u ahayd gacankudhiiglaha iyo weliba beceshtaraax iyo agagaarkeedii oo intaas waxay ahayd laba magaalo oo waxay qabiilkii reer isaakaarna ka heleen kiishyoon iyo agagaarkeedii iyo daabeerad iyo agagaarkeedii iyo yarmuud iyo agagaarkeedii iyo cayn ganiim iyo agagaarkeedii oo intaas waxay ahayd afar magaalo oo waxay qabiilkii reer aasheerna ka heleen miishaal iyo agagaarkeedii iyo cabdoon iyo agagaarkeedii iyo xelqad iyo agagaarkeedii iyo raxoob iyo agagaarkeedii oo intaasu waxay ahayd afar magaalo oo waxay qabiilkii reer naftaalina ka heleen kadeesh oo ku taal galiili iyo agagaarkeedii oo taasu waxay ahayd magaaladii magangalka u ahayd gacankudhiiglaha iyo xamood door iyo agagaarkeedii iyo qartaan iyo agagaarkeedii oo intaasu waxay ahayd saddex magaalo oo magaalooyinkii reer gershoon oo dhan sidii qolooyinkoodu ahaayeen saddex iyo toban magaalo iyo agagaarkoodii bay ahaayeen oo qolooyinkii reer meraari oo ahaa intii ka hadhay reer laawi waxay qabiilkii reer sabulun ka heleen yoqneecaam iyo agagaarkeedii iyo kartaax iyo agagaarkeedii iyo dimnaah iyo agagaarkeedii iyo nahalaal iyo agagaarkeedii oo intaas waxay ahayd afar magaalo oo waxay qabiilkii reer rubeenna ka heleen beser iyo agagaarkeedii iyo yahaas iyo agagaarkeedii iyo qadamood iyo agagaarkeedii iyo mafacaad iyo agagaarkeedii oo intaas waxay ahayd afar magaalo oo waxay qabiilkii reer gaadna ka heleen raamood oo ku dhex taal gilicaad iyo agagaarkeedii oo taas waxay ahayd magaaladii magangalka u ahayd gacankudhiiglaha iyo maxanayiim iyo agagaarkeedii iyo xeshboon iyo agagaarkeedii iyo yaasir iyo agagaarkeedii oo intaasu dhammaantood waxay ahaayeen afar magaalo oo kulli intaas oo dhammu waxay ahaayeen magaalooyinkii qolooyinkii reer maraari iyo xataa reer laawi intoodii hadhay oo qaybtoodii waxay ahayd laba iyo toban magaalo oo reer laawi magaalooyinkoodii ay qaybta u heleen ee ku dhex yiil dalkii hantida u ahaa reer binu israa'iil kulligood waxay ahaayeen siddeed iyo afartan magaalo iyo agagaarkoodii magaalooyinkaas mid walba waxay lahayd agagaarkeedii ku wareegsanaa oo magaalooyinku dhammaantood sidaasay ahaayeen sidaasuu rabbigu reer binu israa'iil u siiyo dhulkii uu awoowayaashood ugu dhaartay inuu siiyo oo dhan oo iyana way hantiyeen wayna iska degeen oo rabbigu wuxuu iyagii ka nasiyey dadkii ku wareegsanaa siduu awoowayaashood ugu dhaartay oo dhan oo nin cadaawayaashoodii oo dhan ka mid ihi hortooda isma taagin oo rabbigu cadaawayaashoodii oo dhan gacantuu u soo geliyey oo waxba kama baaqan innaba wixii wanaagsanaa oo rabbigu u sheegay reer binu israa'iil laakiinse kulli way wada ahaadeen yashuuca cutubka laba-iyo labaatanaad markaasaa yashuuca u yeedhay reer rubbeen iyo reer gaad iyo reer manase badhkiis oo wuxuu ku yidhi waad xajiseen kulli wixii uu addoonkii rabbiga oo muuse ahaa idinku amray oo codkaygana waad dhegaysateen oo waad yeesheen kulli wixii aan idinku amray oo waagaas ilaa maantadan la joogo walaalihiin kama aydnaan tegin laakiinse waad xajiseen amarkii rabbiga ilaahiinna ah oo haatan rabbiga ilaahiinna ahu walaalihiin buuna siiyey siduu markii hore kula hadlay haddaba noqda oo taga teendhooyinkiinnii iyo dalkii hantida idiin ahaa oo addoonkii rabbiga oo muuse ahaa idinka siiyey webi urdun shishadiisa laakiinse aad iyo aad u dadaala inaad yeeshaan amarkii iyo sharcigii uu addoonkii rabbiga ee muuse ahaa idinku amray kuwaasoo ah inaad rabbiga ilaahiinna ah jeclaataan oo aad ku socotaan jidadkiisa oo dhan oo aad amaradiisa xajisaan oo aad isaga aad u sii xajisataan oo aad qalbigiinna oo dhan iyo naftiinna oo dhan ugu adeegtaan markaasuu yashuuca u duceeyey oo iska diray oo iyana waxay tageen teendhooyinkoodii oo reer manaseh badhkiis muuse wuxuu dhaxal ka siiyey baashaan dhexdeeda laakiinse badhkii kale yashuuca ayaa dal ka siiyey walaalahood dhexdooda meel webi urdun ka shishaysa oo xagga galbeed ka xigta oo weliba yashuuca markuu iyagii iska diray oo ay teendhooyinkoodii tageen ayuu u duceeyey iyaga oo intuu la hadlay ayuu ku yidhi teendhooyinkiinnii kula noqda maal badan iyo lo' aad u tiro badan iyo lacag iyo dahab iyo naxaas iyo bir iyo dhar aad u badan oo boolidii cadaawayaashiinna laga helay walaalihiin la qaybsadaa markaasaa reer rubeen iyo reer gaad iyo reer manaseh badhkiis ayaa noqday oo ka tegey reer binu israa'iil oo joogay shiilooh taasoo ku taal dalkii kancaan inay u kacaan dalkii galicaad kaasoo ahaa dalkii hantidooda ahaa ee ay ku hantiyeen amarkii rabbigu muuse u soo dhiibay oo markay yimaadeen gobolkii u dhowaa webi urdun oo ku yaallay dalkii kancaan ayay reer ruubeen iyo reer gaad iyo reer manase badhkiis webi urdun agtiisa ka dhiseen meel allabari oo muuq weyn markaasaa reer binu israa'iil waxay maqleen in la yidhi reer ruubeen iyo reer gaad iyo reer manaseh badhkiis ayaa meel allabari ka dhisay darafka dalka kancaan meeshaas oo ah gobolka u dhow webi urdun oo ah dhinaca ay leeyihiin reer binu israa'iil oo markii reer binu israa'iil ay taas maqleen ayaa shirkii reer binu israa'iil oo dhamm ku ururay shiilooh inay dagaal ugu baxaan iyaga oo reer binu israa'iil waxay xagga reer ruubeen iyo reer gaad iyo reer manaseh badhkiis oo joogay dalkii galicaad u direen fiinaxaas oo ahaa wiilkii wadaadkii ahaa elcaasaar oo waxay isagii ku dareen toban amiir oo amiirba wuxuu ka socday qabiilooyinka reer binu israa'iil midkood oo mid waluba wuxuu ahaa kii madaxda u ahaa reerahooda ku jira kumanyaalka reer binu israa'iil markaasay u yimaadeen reer ruubeen iyo reer gaad iyo reer manasex barkiis oo joogay dalkii gelicaad oo intay la hadleen ayay ku yidhaahdeen shirkii rabbiga oo dhammu sidaan bay leeyihiin waa maxay xadgudubkan aad ku samayseen ilaaha reer binu israa'iil idinka oo ka leexday inaad rabbiga la socotaan oo meel allabari dhistay si aad maanta rabbiga ugu caasiyowdaan miyuu nagu yar yahay dembigii ficoor oo aanan iska nadiifin ilaa maantadan la joogo inkastoo ay balaayo ku soo degtay shirka rabbiga inaad maanta ka leexataan inaad rabbiga la socotaan oo caasinimadii aad maanta rabbiga ku caasiyowdeen aawadeed ayuu berrito ugu cadhoon doonaa shirka reer binu israa'iil oo dhan habase yeeshee haddii dalkii hantidiinna ahaa aannu nadiif ahayn dee markaas u soo gudba dalka rabbiga hantidiisa ah oo uu taambuuggii rabbigu ku dhex jiro oo nala qayb qaataa laakiinse rabbiga ha ku caasiyoobinna oo annagana ha nagu caasiyoobinnaa oo ha dhisinnaa meel allabari oo aan ahayn tii rabbiga ilaaheenna ah caakaan ina seerax miyaannu ku xadgudbin alaabtii la nidray oo taas daraaddeed miyaan cadho ugu dhicin shirkii reer binu israa'iil oo dhan oo ninkaasu keligiis kuma uu dhiman dembigiisii markaasaa reer ruubeen iyo reer gaad iyo reer manasex badhkiis waxay u jawaabeen oo la hadleen kuwii madaxda u ahaa kumanyaalka reer binu israa'iil oo ku yidhaahdeen rabbiga ah ilaaha ilaahiyada rabbiga ah ilaaha ilaahiyadu wuu og yahay oo reer binu israa'iilna waa inuu ogaadaa haddii taasu caasinimo tahay ama xadgudub rabbiga ka gees ah maanta hana badbaadin iyo haddii aan meel allabari u dhisnay inaannu rabbiga kaga leexanno ama haddii aannu u dhisnay in lagu dul bixiyo qurbaan la gubo ama qurbaan hadhuudh ah ama in lagu dul bixiyo allabari ah qurbaanno nabaaddiino sidaas hadday tahay rabbiga qudhiisu hana weyddiiyo oo haddii aanan taas u samaynin feejignaan iyo sabab aawadood annagoo leh waa dembe carruurtiinnu waxay la hadli doonaan carruurtayada oo waxay ku odhan doonaan maxaa idinka galay rabbiga ilaaha u ah reer binu israa'iil waayo rabbigu wuxuu webi urdun ka dhigay soodin inoo dhexaysa annaga iyo idinka reer ruben iyo reer gaadow qayb kuma lihidin rabbiga oo sidaasay carruurtiinnu carruurtayada uga joojin doonaan cabsida rabbiga oo sidaas daraaddeed waxaannu isnidhi haddaba aynu isu diyaarinno inaynu dhisno meel allabari oo aan lagu bixin qurbaan la gubo ama allabari laakiinse waxay noqon doontaa markhaati inoo dhexeeya annaga iyo idinka iyo farcankeenna inaga dambeeya si aannu rabbiga hortiisa ugu adeegno annagoo wadna qurbaannadayada la gubo iyo allabariyadayada iyo qurbaannadayada nabaadiinnada inaan carruurtiinnu waa dambe ku oo dhan carruurtayada qayb kuma lihidiin rabbiga sidaas daraaddeed waxaannu isnidhi markay sidaas waa dambe inagu yidhaahdaan innaga ama farcankeenna waxay noqon doontaa oo aannu ku odhan doonnaa bal eega hannaankii meeshii allabariga oo rabbiga ay awaawayaasheen dhiseen oo aan lagu bixin qurbaanno la gubo ama allabari laakiinse waa markhaati inoo dhexeeya annaga iyo idinka ilaah hanaga fogeeyo inaannu rabbiga ku caasiyowno oo aannu ka leexanno la socodkii rabbiga oo aannu meel allabari u dhisno qurbaan la gubo iyo qurbaan hadhuudh ah ama allabari taasoo aan ahayn meeshii allaabariga rabbiga ilaaheen ah ee ku hor taal taambuuggiisa oo wadaadkii feeneexaas ahaa iyo amiiradii shirka oo ahaa madaxdii kumanyaalka reer binu israa'iil oo isaga la socday kolkay maqleen warkii ay reer ruben iyo reer gaad iyo reer manasex badhkiis ku hadleen ayay aad ugu farxeen markaasaa wadaadkii ahaa feenaxaas ina ilicaasaar wuxuu ku yidhi reer ruben iyo reer gaad iyo reer manasex maanta waannu ognahay in rabbigu ina dhex joogo maxaa yeelay idinku xadgudubkan kuma aydnaan samayn rabbiga haddaba idinku waxaad reer binu israa'iil ka samata bixiseen gacantii rabbiga markaasaa wadaadkii ahaa fiinaxaas ina ilicaasaar iyo amiiradii waxay ka noqdeen reer ruuben iyo reer gaad oo joogay dalkii galicaad oo waxay tageen dalkii reer kancaan oo reer binu israa'iil ayay warkii u sheegeen oo reer binu israa'iilna waa ku farxeen warkaas markaasaa reer binu israa'iil ilaah ammaaneen oo mar dambena kuma ay hadlin inay dagaal ugu kacaan oo ay baabbi'iyaan dalka ay reer ruben iyo reer gaad deggan yihiin markaasaa reer ruben iyo reer gaad waxay meeshii allaabariga u bixiyeen markhaati waayo waxay yidhaahdeen waa markhaati na dhex yaal in rabbigu ilaah yahay yeshuuca cutubka labaatan iyo saddexaad maalmo badan dabadood markii rabbigu reer binu israa'iil ka nasiyey cadaawayaashoodii ku wareegsanaa yeshuucana da'weynaa gabowna la dhacay ayaa yeshuuca u yeedhay reer binu israa'iil oo dhan iyo waayeeladoodii iyo madaxdoodii iyo xaakinnadoodii iyo saraakiishoodii oo wuxuu ku yidhi anigu waan da'weynahay oo gabow baan la dhacay oo idinkuna waad aragteen kulli wixii rabbigu quruumahan oo dhan ku sameeyey idinka aawadiin waayo kan idiin diriray waa rabbiga ilaahiinna ah bal eega waan idiin qaybiyey quruumahan hadhay inay qabiilooyinkiinna dhaxal u ahaadaan tan iyo webi urdun iyo kulli quruumihii aan gooyey iyo xataa tan iyo xagga gabbalku u dhaco ee badda weyn oo rabbiga ilaahiinna ahu iyaga hortiinnuu ka tuuri doonaa oo idinka hor eryi doonaa oo markaasaa dalkooda hantiyi doontaan sidii rabbiga ilaahiinna ahu idinkula hadlay sidaas daraaddeed aad u dhiiranaada inaad xajisaan oo yeeshaan kulli waxa ku qoran kitaabkii sharcigii muuse iyo inaydnaan sharcigaas uga leexan xagga midigta iyo xagga bidixda toona oo iska jira inaydnaan quruumahaas dhex imaan kuwaasoo ah kuwa idinku dhex hadhay oo magacyada ilaahyadoodana marnaba ha soo hadal qaadinna ninnana ha ku dhaarannina hana u adeeginna hana u sujuudinna kolnaba laakiin rabbiga ilaahiinna ah aad u sii xajista sidaad ilaa maantadan la jooga yeesheen waayo rabbigu wuxuu hortiinna ka eriyey quruumo waaweyn oo xoog badan oo weliba idinka ninna idinma hor istaagin ilaa maantadan la joogo nin keliya oo idinka mid ahu kun buu eryi doonaa waayo kan idiin diriraa waa rabbiga ilaahiinna ah siduu idinkula hadlay haddaba isjira oo jeclaada rabbiga ilaahiinna ah haddaadse dib ugu noqotaan oo aad u xajistaan kuwa ka hadhay quruumahan kuwaas oo ah kuwa idinku dhex hadhay haddaad guursataan oo aad isdhex gashaan oo iyana ay idindhex galaan markaas xaqiiq ahaan u ogaada inuusan rabbiga ilaahiinna ahu mar dambe quruumahaas hortiinna ka eryeyn laakiinse waxay idinku noqon doonaan sidhiq iyo dabin oo markaasay dhinacyada idinka karbaashi doonaan oo indhahana qodxan idinkaga mudi doonaan ilaa aad ka baaba'daan dalkan wanaagsan oo rabbiga ilaahiinna ahu idin siiyey bal eega maanta waxaan mari doonaa jidka dadka dhulka jooga oo dhan idinkuna waad ku og tihiin qalbigiinna oo dhan iyo naftiinna oo dhan inaan wax keliyuhu ka baaqan kulli wixii wanaagsanaa oo rabbiga ilaahiinna ahu xaggiinna kaga hadlay laakiinse kulligood way idiin wada ahaadeen oo mid keliyuhu kama baaqan oo siday waxyaalihii wanaagsanaa idinkugu soo wada degeen kuwaasoo ahaa kuwii rabbiga ilaahiinna ahu idinkula hadlay ayaa rabbigu idinku soo dejin doonaa waxyaalaha sharka ah oo dhan ilaa uu idinka baabbi'iyo dalkan wanaagsan oo rabbiga ilaahiinna ahu idin siiyey markaad ku xadgudubtaan axdigii rabbiga ilaahiinna ahu idinku amre oo aad ka tagtaan ee aad u adeegtaan ilaahyo kale oo aad iyaga u sujuuddaan dee markaasaa cadhada rabbigu idinku kululaan doontaa oo aad haddiiba ka baabbi'i doontaan dalka wanaagsan oo uu idin siiyey yashuuca cutubka labaatan iyo afaraad markaasaa yashuuca qabiilooyinkii reer binu israa'iil oo dhan ku soo ururshay shekem oo wuxuu u yeedhay waayeelladii reer binu israa'iil iyo madaxdoodii iyo xaakimadoodii iyo saraakiishoodii oo waxay kulligood ku soo urureen ilaah hortiisa oo yashuuca wuxuu dadkii oo dhan ku yidhi rabbiga ah ilaaha reer binu israa'iil wuxuu leeyahay awooyaashiin waxay waa hore deganaan jireen webigii shishadiisa oo waxaa ka mid ahaa terax oo ahaa aabbihii ibraahiim iyo naaxoor waxaynu adeegi jireen ilaahyo kale markaasaan awowgiin ibraahiim ka soo kaxeeya webiga shishadiisa oo aan dhex mariyey dalka kancaan oo dhan oo farcankiisiina waan badiyey oo waxaan siiyey isxaaq isxaaqna waxaan siiyey yacquub iyo ceesaaw ceesawna waxaan buur saciir u siiyey inuu hantiyo oo yacquub iyo carruurtiisana waxay ku dhaadhaceen xagga dalka masar oo markaasaan soo diray muuse iyo haaruun oo masarna balaayaan ku riday sidii wixii aan dhexdooda ku sameeyey oo dabadeedna waan idinka soo saaray oo awooyaashiin waxaan ka soo saaray masar oo markaasaad timaadeen badda oo masriyiintiinna awoowayaashiin ayay ku sii eryadeen gaari fardood iyo fardooley ilaa ay yimaadeen badda cas oo markay rabbiga u qayshadeen ayuu gudcur kala dhex dhigay idinka iyo masriyiintii oo badduu ku soo daayey oo ku daboolay oo indhihiinaad ku aragteen wixii aan ku sameeyey masar oo idinna maalmo badan ayaad cidlada degganaydeen oo markaasaan idin keenay dalkii reer amoor kuwaasoo degganaa webi urdun shishadiisa oo iyana way idinla dirireen kolkaasaan gacanta idin geliyey oo dalkoodiinna waad hantideen iyagiina hortiinna waan ka baabbi'iyey dabadeedna waxay kacay boqorkii moo'aab oo ahaa baalaaq inasifoor oo wuxuu la diriiray reer binu israa'iil markaasuu u yeedhay oo idinku soo diray inuu idin habaaro balcaam ina bocoor laakiinse anigu balcaam ma aanan dhegaysan sidaas daraaddeed weliba wuu idiin sii duceeyey oo sidaasaan gacantiisii idinkaga samata bixiyey oo idinku waxaad ka soo gudubteen webi urdun oo aad timaadeen yaraxoo oo dadkii reer yaraxoo way idinla dagaalameen kuwaasoo waxay ahaayeen reer amoor iyo reer feris iyo reer kancaan iyo reer xeed iyo reer girgaash iyo reer xiwi iyo reer yeebus oo anna dhammaantood gacantaan idiin geliyey oo waxaan idinka hormariyey xoonkii hortiinna ka eriyey iyagii oo ahaa xataa labadii boqor oo reer amoor oo kuwaas kuma aadan eriyin seeftaada iyo qaansadaada toona oo waxaan idin siiyey dal aydnaan u hawshoon iyo magaalooyin aydnaan dhisan oo waad iska dhex degtaan oo waxaad ka cuntaan canab iyo saytuun aydnan beeran haddaba rabbiga ka cabsada oo daacad iyo run ugu adeega oo iska fogeeya ilaahyadii awoowayaashiin ugu adeegi jireen webiga shishadiisa iyo dalka masar dhexdiisa oo idinku waxaad u adeegtaan rabbiga oo hadday shar idiinla tahay inaad rabbiga u adeegtaan haddaba maanta doorta kii aad u adeegi doontaan ama ha noqoto ilaahyadii awoowayaashiin ugu adeegi jireen webiga shishadiisa ama ilaahyada reer amoor kuwaas oo aad dalkoodii deggan tihiin laakiinse aniga iyo reerkayguba waxaannu u adeegi doonnaa rabbiga kolkaasaa dadkii waxay ugu jawaabeen ilaah ha naga fogeeye inaannu rabbiga ka tagno oo aannu u adeegno ilaahyo kale waayo rabbiga ilaaheenna ahu waa kii inaga iyo awoowayaasheenba inaga soo saaray dalkii masar oo ahaa gurigii addoonsiga oo isagu waa kii calaamooyinkaas waaweyn ku sameeyey horteenna oo innagu dhowray jidkii aan soo marnay oo dhan oo inaga samata bixiyey dadkii aynu soo dhex soconnay oo dhan oo rabbigu wuxuu horteenna ka eriyey dadkii oo dhan iyo xataa reer amoor oo dalka degganaa oo sidaas daraaddeed annaguna waxaan u adeegi doonnaa rabbiga maxaa yeelay isagu waa ilaahyo markaasaa yeshuuca wuxuu dadkii ku yidhi rabbiga uma aad adeegi kartaan waayo isagu waa ilaah quduus ah oo waa ilaah masayr ah oo isagu idinkama cafiye doono xadgudubkiinna iyo dembiyadiinna toona oo markuu wax wanaagsan idiin sameeyo dabadeed haddaad rabbiga ka tagtaan oo aad u adeegtaan ilaahyo qalaad dee markaas wuu soo jeesan doonaa oo wax xun buu idinku samayn doonaa oo wuu idin baabbi'in doonaa markaasaa dadkii waxay yeshuuco ku yidhaahdeen maya laakiinse annagu rabbiga waannu u adeegi doonnaa yeshuucana wuxuu dadkii ku yidhi idinka qudhiinnaa isku marag furaya inaad doorateen rabbiga oo aad isaga u adeegaysaan kolkaasay yidhaahdeen annagaa ka marag ah kolkaasuu yidhi haddaba iska fogeeya ilaahyada qalaad oo idinku dhex jira oo qalbigiinna u jeediya rabbiga ah ilaaha reer binu israa'iil markaasaa dadkii waxay yeshuuco ku yidhaahdeen annagu waxaannu u adeegi doonnaa rabbiga ilaahayaga ah oo weliba codkiisaannu maqli doonnaa taas daraaddeed maalintaas ayaa yeshuuca dadkii axdi la dhigtay oo shaken buu ugu dejiyey qaynuun iyo amar markaasaa yeshuuca ereyadan ku qoray kitaabkii sharcigii ilaah oo dhagax weyn buu qaaday oo wuxuu hoos qotonshay geedkii ku ag yiil taambuugga quduuska oo rabbiga yeshuucana wuxuu dadkii oo dhan ku yidhi bal ogaada dhagaxaana inagu marag furi doonee waayo wuxuu maqlay ereyadii rabbiga oo uu inagula hadlay oo dhan sidaas daraaddeed wuxuu idinku noqon doonaa marag si aydnaan ilaahiinna u inkirin markaasaa yeshuuca dadkii kala diray oo nin waluba wuxuu tegey dalkii dhaxalkiisa ahaa oo taas dabadeed addoonkii rabbiga oo ahaa yeshuuca inanuun ayaa dhintay isagoo jira boqol iyo toban sannadood oo waxay ku aaseen dalkii uu dhaxalka u helay oo ahaa timnaad seerax oo ku tiil dalkii buuraha lahaa oo reer efrayim oo xagga waqooyi ka xigta buurta gacaash reer binu israa'iilna rabbigay u adeegi jireen waagii yeshuuca oo dhan iyo waagii odayaashii ka nolol dembeeyey yeshuuca oo dhan kuwaas oo ogaa kulli shuqulkii rabbigu u sameeyey reer binu israa'iil oo lafihii yuusuf oo reer binu israa'iil ka soo saareen masar waxay ku aaseen shekem taasoo ah dhulkii yaraa oo yacquub ka iibsaday reer xamoor oo ahaa shekem aabbihiis uu ka siistay boqol gogo oo lacag ah oo meeshaasu waxay dhaxal u noqotay reer yuusuf oo elacaasaar ina haaruunna wuu dhintay oo waxay isna ku aaseen buurtii wiilkiisa fineexaas oo isaga laga siiyey dalkii buuraha lahaa oo reer efrayim